إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد, فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آه إن شاء الله تعالى كلمة ayaan insha allahu tacaala ka soo jeedin doonaa majliskan mubaaragga ah kelimadaas waxay ku saabsan tahay mafhuumu aljamaaca asharciya macnaha aljamaaca asharciya waa adilada saxiixadaha oo sariixadaha ku soo aroortay macnaheedu waxa uu yahay waxaan ogsoonnahay islaamkani ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey islaam dhammaystiran inuu yahay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diina diinkaa ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey oo ka kooban kitaabka iyo sunnada wax ummadda khayr ugu jiro kamuusan tegin ilaa waqad bayana wax allaaliya wixii ummadda shar ugu jirtana sharciga islaamku waa u ka digay oo ama kitaabka qur-aanka ilaahay ku caddeeyey ama sunnadu ilaahay ku caddeeyey ama labadoba ku caddeeyey masaladan markaanu ka hadlayno waa masalo ku cad kitaabka iyo sunnada saxiixa labadaba intaanan gelin masalada tacriifkeeda ama jamaacada taxriifkeeda jamaacada marka la sugo aljamaaca sharciya ee ku soo aroortay nusuusta sharciga ah marka la sugo didkeed ayaa meesha ka baxaya walidaalika culummadu waxay yidhaahdaan ashayu yucrafu bididdi shayga waxaa lagu yaqaanaa didkiisa in la garto islaamka qofku markuu fahmo ama iimaanka markuu fahmo gaalnimaduu fahmayaa towxiidku qofku markuu fahmo shirkigiibuu fahmayaa sunnada qofku markuu garto bidcadii buu garanayaa kadalika jamaaca sharciya qofku markii uu fahmo fahma saxiixan waxaa u baxaya furqadu waxa ay tahay waxaa did u ah alfurqa waalikhtilaaf xadiidka culummo fara badan saxaabo fara badan nebiga ay ka wariyeen xadiidu iftiraaqi lumma nebigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu sheegay ummadihiina ummadeenna ka horreeyey ummatu muxamed ka horreeyey inay iskhilaafeen sida nebiyullaahi muuse ummaddii ilaahay u soo diray oo banu israa'iil nebigu wuxuu sheegay koob iyo toddobaatan kooxood inay isku khilaafeen kulligoodna ahlu naar ay noqdeen markii nebigii diintii loogu soo dhiibay markay khilaafeen kulligood naar bay muteen markii mid laga reebo middaas waxa weeyaan waa middii nabiyullaahi nebiyullaahi muuse waddadii ugu baaqayay ku sugnaaday weey oo sidaa ilaahay kula kulmay wuxuu kaloo nebigu sheegay ummatu ciisa ayaguna inay isku khilaafeen laba iyo toddobaatan kooxood kulligoodna ahlu naar ay noqdeen markii mid laga reebo middaasuna waa middii nebiyullaahi ciise waxyigii loogu soo dhiibay rumeeyey oo sidaa ilaahay kula kulmay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam ummaddayduna waa iskhilaafaysaa markay iskhilaaftana waxay kulligood ahlu naar bay noqonayaan markii laga reebo hal mid saxaabada rasuulku marka ma aysan weydiin wax danayna kuma jirin inay yidhaahdaan laba iyo toddobaatanka kooxood oo ummadda nebi moxamed ka mid oo naarta mutaystay noo tiri waayo naari meel qabow ma leh waxay saxaabadu weydiiyeen midda naajiyadaah waa midee nebigu marka sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidta yani waxa way firqa naajiya nebiga markii la weydiiyey saddex lafdi baa nebiga ka soo arooray mar wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam man kaana calaa midli maa ana calayhi alyowm wa asxaabii aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay oo ah kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga qofkii ku sugnaada qofka ayaa wuxuu yahay qofka badbaadaya ama jamaacada badbaadaysa waa jamaacadaas waxaa kaloo lafdiga kaleo soo aroora uu yahay asawaad alacdam ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam waana sharxi doonnaa asawaad ulacdam waxa laga wado inaan laga wadin waxa la yidhahdo ummaddu meeshay u badan tahay waayo qur-aanka markii maanta o dhan aad akrinaysid min albidaaya ila nihaayatihi akaru nnaas laa yacqiluun marka asawaad lacdam lagama wado dadku meeshay u badan yihiin dadku meeshay u badan yihiin gaalnimada iyo bidacda u badan yihin dadku marka asawaad lacdam waa lafdiga labaadoo nebiga ka soo arooray oo ah firqada naajiyada nebigu ku tilmaamay lafdiga saddexaad waxa weye aljamaaca aljamaaca saddexdaas lafdi ayaa xadiidku iftiraaqi lumma ku soo arooray imaam abu bakr alaajuri kitaabkiisa ashariica kitaab aad iyo aad u qiimo badan ah marka xadiidkaas duruqdiisa uu soo arooriyey wuxuu yidhi saddexda lafdi ama riwaayaadka xadiidka oo marna nebigu uu ka cabiray firqa naajiya asawaad ulacdam marna uu ka cabiray aljamaaca marna uu ka cabiray man kaana calaa mili ma ana calayhi alyowma wa asxaabii wuxuu yidhi abubakr alaajuri wa macaaniiha waaxida saddexda riwaayo yacni macaanideeda waa mid keli ah waa iswaafaqayaan oo haddii la yidhaha asawaad ulacdam waxaa laga wadaa aljamaaca haddii la yidhaahdo aljamaaca waxaa laga wadaa mil ma calaa mili ma ana calayhi lyowm wa asxaabi jamaacada marka sharcigaa tacriif dambeeto aad ka sugta ma ay jiraan waayo waxay yidhaahdaan waay waxay yidhahdeen idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaala xadaami nebi moxamed mar hadduu caddeeyey waxa weeyaan wax dambeetoo tacriifa oo haray ma ay jiraan jamaacada sharcigaah sidaan arki doono axaadiidta ku imaan doonta waa sidaa nebigu ku sheegay waxa wey alfirqatu naajiya alfirqatu naajiyana midab gooniya iyo magac gooniyaho ay leedahay ma ay jira waa qofka ama kooxda ama ummadda ku sugnaatay nebi moxamed wixii loo soo dhibay oo ah kitaabka iyo sunnada intaa markaa aan taa kaga gudbo xadiidkan dadka zamankeennan jooga oo jamaacaadka lagu imtixaanay waxay u haystaan laba macno ayay ka sheegaan macnaha koowaad waxay yidhaahdaan xadiidkani ma khuseeyo ahlu qiblaha ee wuxuu khuseeyaa ummatu dacwa yacni ka hadli maayo waxay ka wadaan ka hadli maayo dadka muslimiinta ah ee kufaartu ka hadlaya qowlkaasuna waa qowl baatilah oo biijmaaci ahli sunna khilaafsan xadiidkanina waxay isku macno yihiin aayado badan sidaan arki doonno oo ay ka mid tahay wactasimuu bixablillahi jamiica walaa tafaraquu oo ay ka mid tahay waana haadaa siraatii mustaqiima fattabicuhu walaa tattabicu subul oo uu ka mid yahay xadiidka mutawaatirka ah inkastoo kan laftiisaba mutawaatir lagu sheegay oo culammada qaarkood ay ku sheegeen xadiidka tawaatirkiisa aan laysku haysan man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wainama ana qaasimu wallahu yucطii walan tazaala hadihi اlummatu qaa'imata calaa amriha laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaأtiya amru llah xataa yatiya amr llah wahum calaa dalik xadiidka mutawaatirka ayay iswaafaqsan yihiin oo waxa weeyaan aلطaaئifa almansuura aw الطaaئifa annaajiya ama aljamaaca ama aلsawaad اlacdam ama ahlu الsunati wاljamaca ama ahlu اlxadiiث kul hadihi اlalfaad wa alfaad mutaraadifa macnaheeduna oo waaxid yaha wey qolada labaad ama qowlka labaad oo asxaabu ljamaacaat alxisbiya ay xadiidkan ay kaga hor yimaadaan waxa weye xadiidku waa daciif bay yidhahdeen mana ahan xadiidku daciif waa xadiid saxiixa duruqda qaarkeed waa duruq daciifa laakiin xadiidkan waa xadiid saxiixa waxaa culummadu ay soo naqliyaan oo shay haabit ah shan iyo labaatan muxadid oo culummadii mutaqadimiinta iyo culummadii mutaakhiriinta iyo culummadii wakhtiyada dhexe ka kooban ayaa xadiidkan tasxiixiyey waxaa ugu horeeya culummada inta inta hadda lasoo naqliyey alimaamu tirmidi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah xaafid اljawzaqani waxaa ka mid ah alxaakim fii kitaabihi اlmustadrak waxaa ka mid ah xaafid اlbayhaqi waxaa ka mid ah ibnu xibaan اlbusti waxaa ka mid ah alimaam اlbaqawi ibnu qudama alxambali abu bakr aلturdushi xaafid اlciraaqi aلshaaibi waa abu isxaaq الshaaibi shaykh اlislaam ibnu taymiya waxaa ka mid ah shamsudiin ibn qayim اljawsiya waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar xaafid buusiri ayaa kami buusiri ayaa ka mid ah alxaafid الdahabi baa ka mid ah ibnu kahiir suyuudi weliba suyuudi wuxuu soo naqlinaya xadiidku inuu mutawaatir yahay oo kaga duwan yahay culammada intooda kaleeto waxaa ka mid ah ibnulwasiir waxaa ka mid ah almuxadit safarini waxaa ka mid ah almuxadit ashawkani waxaa ka mid ah sidiiq xasan khan waa shiikhii muxadidka ah oo hindiga ahaa waxaa ka mid ah asancaani alimaam alalbani alimaam ibn baaz muqbil ibn hadi alwaadici yani waxa wey rayxaanat lyaman intaa oo caalim ayaa xadiidkaa tasxiixiyey ama taxsiiniyey culimmada inta la ogsoon yahay wax xadiidkaas tadciifiyey oo caalim muctabarah laba shiikh baa ka jirta shiikha koowaad waxa weeyaan waa ibnu xasmi aldaahiri ibnu xasmi aldaahiri waxa weeyaan qowlkiisa marka axaadiidta uu naqdinayana waa macruuf mujaasafa ayuu sameeyaa culimmaduna waa ku naqdiyeen ninka labaad waxa weeyaan waa caalim culammada muxadisiinta ka mida oo marna tadciifiyey fii bacdi kutubihi marna tasxiixiyey waxa weye waa ibnulwasiir hadda wuxuu ka mid yahay ibnulwasiir culummada xadiidka tasxiixisu ka mid yahay fi kitaabihi rawd lbasim ayuu ku tasxiixiyey laakiin kitaabkiisa alcawaasim walqawaasim waa uu tadciifiyey sababta uu ku tadciifiyena wuxuu u qaatay oo uu ka laazimiyey laazim baatil ah oo nebigu markuu yidhi ummaddeedu waa kala tegaysaa kulligoodna waa ahlunaar ayuu wuxuu u qaatay ahlunaarkaas inay kufaar yihiin buu qaatay waan qowl aanan jirin weeye yani waxa wey marka nebigu uu leeyahy sala allahu alay waslm kulluhaa fi nnaari ila waaxida yani waa mutawacaduun bidukhuuli nnaar ee lagama wado dawaa'ifta asxaabu dalaalaadka ah oo ahlu bidaca ah fardan fardan mid kastoo ka mid a ayaa ahlu naar ah oo naartiisu ay mutaxatim tahay lagama wado ee waxa weeye waa mutawacaduun bidukhuuli nnaar waxaana la mid ah nusuusta badan ee qur-aanka ku soo aroortay ee waciidka tusinaysa sida aayadda allah subxaana wa tacaala uu leeyahay ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulma inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira ayaddu waxay si sariixa u sheegaysaa qofka xoolaha agoonta si baadil ah ku cuna inuu naarta u gelayo marka ma odhanaynaa qof kasta rag iyo dumarba ee maalka agoonta baadil ku cunay waa ahlu naar naartu gelaya ma odhanaynaa waa muxaqaq ma odhanayna ma odhanayno waxaa suurtagal inuu ka toobad keeno waxaa laga yaabaa xasanaad fara badan uu lahaa in ilahay in maarata ugu dembi dhaafo waxaa laga yaabaa masaa'ib fara badan oo qabsatay oo ku sabray ilahay in ugu dembi dhaafo asbaabta qofka ahlu qiblada ah yacni waxa weye ilaahay uu cadaabka kaga badbaadiyo ilaa koob iyo toban ayay culimmadu gaarsiiyaan marka waxa weeyaan laazimka uu ka laazimiyey ibnwasiir ibnulwasiir alyamani xadiidka waa laazim baatila wey intaa markaan uga gudbo xadiidka yacni waxa weeyaan arrinta culummadu ay ka yidhaahdeen waxaa noo soo baxay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam firqa naajiya marinu ku magacaabay aljamaaca marna asawaad alacdam marna uu yidhi maa ana calayhi maa ana calayhi alyowma wa asxaabii macanadeeduna saddexda lafdiba ay isku mid yihiin idan jamaacadu waxa weeyaan maa waafaqa alxaq sida noo imaan doonta cabdullaahi bni mascuud alhudali oo ka mid ah saxaabada kuwooda ugu waaweynaayo muhaajiriinta ah bal ka mid a fuqahada ragga fuqahada saxaabada ragga ugu horeeya ka mid ahaa marka uu ka hadlaya aljamaaca wuxuu yidhi aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdak jamaacadu waxa weeyaan aljamaaca asharciya alwaarida fi nusuus asharciya waxa weeyaan waa wixii xaqa waafaca xaqa wixii waafaqa weeye wain kunta waxdaka yacni qofka markaa xaqa haysto xaqa matelayaaba qof keligiisa haba noqdo yacni laazim ma ahan dadka xaqa haysta dadka dad aad iyo aad u fara badan inay noqdaan waxaa laga yaaba axyaanan inay noqdaan dad aad iyo aad u kooban waayo nebigu sala allahu calayh waali wasalam waa ku odhanaya badaa diinu badaa diinu qariiba wasayacuudu qariiba faduuba lilqurabaa marka waxa weeyaan qurbadu sidii islaamku marka hore ugu bilowday yacni waxa weeyaan marka u dambaysana qurbadu ayay ku laabanayaan mu'miniintu laakiin nebigu wuxuu noogu bishaarayay xadiidka aan akrinay xadiidu aldaa'ifa almansuura in dadka ahlu xadiidka ama maarata ama ahlu sunnaha marnaba aysan dhulka dushooda aysan ka idlaanayn allah subxaana wa tacaala uu baaqi yeelayo marka cabdullahi bn mascuud muxuu yidhi aljamaacatu maa waafaqa alxaq macnaheedu marka waxa weeyaan waa dadka kitaabka iyo sunnadii nebiga calaa fahmi saxaabati اnabiyi ridwaanullahi calayhim ku toosan oo sidaa ilahay kula kulmo markii kelimada lasoo gaabiyo marka la weydiiyey jamaacada alimaam cabdullaahi bn mubaarak almarwasi ayaa la weydiiyey waxa jamaaco la yidhaahdo can iljamaacati aladiina yuqtadaa bihim waxaa la weydiiyey jamaacada lagu dayanayo oo nusuusta sharciyada ay ku soo aroortay maxaa laga wadaa wuxuu yidhi abu bakrin wa cumar jamaacadu ay waajibka tahay in lagu daydo waxa waa abubakar iyo cumar qaa'ilkii ama saa'ilkii weydiiyey su-aasha wuxuu yidhi yacni waxa weeyaan abubakar iyo muxamed abubakar iyo iyo cumar waa dhinteen marka waa uu tihi dad fara badan dhowr qof buu sheegay qaala wuxuu yidhi saa'ilkii wuu su-aasha weydiinaya falam yazal yaxsubu xata intaha ilaa muxamed ibni haabit wاlxusayn ibni waaqid yacni cabdullaahi mubaarak kamuunan zuulin markii la weydiiyey abubakar iyo cumar ee layi abubakar iyo cumar waa dhinteen rag kaletuu sheegay waa iyaguna sunnada watigaas waqtigoodii matalayay sida markuu soo gaaray muxamed ibnu haabit waa imaam min a'immati ahli sunna iyo alxusayn ibnu waaqid faqiila fa haaulaa'i maatuu faman ilaxyaa ragga aa noo sheegtay sida abubakar iyo cumar muxamed ibnu haabit iyo xuseyn ibnu waaqid waa dhinteen laakiin dadka nool ee maanta aanu joogno sunnada matalaya yeeyihiin saasaa la weydiiyey qaala wuxuu yihi cabdullaahi ibnu mubaarak almarwasi abu xamsata asukari abu xamsat asukari ayaa sunnadii maanta matalaya jamaacaddii matalaya wahuwa muxamed bnu maymuun almarwasi yani waqtigiisii waqtigii cabdullaahi mubaarak uu joogay yani waxa weeyaan abu xamsa asukari ayuu ku sheegay jamacadii inuu matalaya marka waxaa kuu soo baxaysa sida cabdullaahi ibnu mascuud saxaabiga jaliilka hadligiisa ka muuqatay oo uu caddeeyo yihi jamaacadu waxa weeye waa wixii xaqa waafaqa walow qofka xaqa dadka xaqa haystaba hal qof ha noqdeeni sidaasi leeg ayuu cabdullaahi ibnu mubaarak uu jamaacadii ku fasiray oo marna uu yidhi waa abubakar iyo cumar marna uu yidhi waa moxamed ibnu haabit iyo xuseyn ibnu waaqid marna uu yidhi waa abu xamza asukari moxamed ibnu maymuun almarwasi sidaasi la-eg markii la weydiiyey isxaaq ibnu rahuya waa isxaaq ibnu rahuya waxa weeyaan waa qariinu ow saaxibu axmed ibnu xambal waxay isku dabaqa ahaayeen alimaamu axmed ibnu xambal imaamu ahli sunna kadalika waay isku waxay isku dabaqa ahaayeen abu cubayd alqaasim ibnu salaam sida imaam axmed ibnu xambal iyo qaasim ibnu salaam iyo imaamu shaafici ay u ahaayeen muxaditiin mujtahidiin oo madhab mustaqila leh ayuu isxaaqna sidaasoo kalet sidaasoo kaleetu ahaa waxaana macruuf ah kutubta ama ruwaadda ka wariya imaamu axmed ibnu xambal masaa-isha ama caqiida ha noqoto ama masaa-isha fiqiga ha noqoto ama cilalka xadiidka ha noqoto haaliban isku ruwaad baa ka wariya marka isxaaq ibnu raahuya markii la weydiiyey can macnaa xadiidi facalaykum bisawaadi alacdam xadiidkaas waxa macnihiisa noo sheeg maxaa laga wadaa asawaad lacdam nebigu markuu leeyahay asawaad lacdam laazima ma dadku meeshay u badan yihiinba faqaala wuxuu yidhi isxaaq muxamed ibnu aslam wa asxaabuhu waa muxamed ibnu aslam adduusi iyo dadkii manhajka ku raacay ayaa laga wadaa asawaad lacdam ee dadku meeshay u badan yihiin lagama wado uma qaala markaa dabadeed buu wuxuu yidhi sa'ala rajulun yacni waa ninkii isxaaq masalada weydiiyey sa'ala rajulun uma qaala isxaaq baa wuxuu yidhi sa'ala rajulu ibna almubaarak cabdullaahi ibnu mubaarak baa nin wuxuu weydiiyey man sawaad lacdam sawaad lacdamka xadiidka nebiga ku soo arooray maxaa laga wadaa qaala wuxuu yihi cabdullaahi mubaarak abu xamsat sukari riwaayada horetana maxaanu ku soo marnay isagoo jamaacadii ku fasiraya abu xamsat sukari haddana riwaayadan muxuu ku fasiray asawaad lacdam macnaheedu waxaa weeyaan asawaad lacdam sida axaadiidka baan hore usoo marnay iyo aljamaca inay isku mid yihiin uma qaala isxaaq marka dabadeed baa isxaaq wuxuu yidhi fii dalika zamaan marka uu lahaa cabdullaahi bnu mubaarak sawaad lacdam waxaa matalaya abu xamsat asukari markuu lahaa waa waqtiga abu xamsat asukari uu joogay wa fii zamaanina laakiin xilligaanu nool nahay waa isxaaq ibnu rahoya hadalka wata muxamed ibnu aslam adduusi waman itabaca waqtigaan aanu nool nahay waxaa matalaya sunnadii iyo jamaacadii iyo asawaad lacdam waxaa matalaya moxamed ibnu aslam adduusi iyo dadka manhajka ku raacay uma dabadeed qaala isxaaq marka kabacdii buu wuxuu yidhi abu isxaaq ibnu rahuya low sa'alta aljuhaal can asawaad alacdam dadka caamada ah haddii maanta aad u weydiiso aad u bandhigtid maxaa laga wadaa sawaad lacdam ee nebigu ka dardaarmay haddii dadka caamada la weydiiyo qaaluu waxay leeyihiin jamaacatu nnaas waa dadweynaha waa dadku meeshay u badan yihiin yani dadka caamadaa sidaasay ku jawaabayaan walaa yaclamuuna mana oga caamadu ana aljamaacata caalimun mutamasikun biahari الnabiyi wa طariiqihi faman kaana macahu wa tabicah mana ay oga caamadu ama dadka maarata bacdu طalaba ma ay oga jamaacada in laga wado hal caalim ee qabsaday sunnadii nebiga dariiqii nebiga ku sugnaaday iyo dadka ku raacay marka hadalkan wuxuu waxa weye wuxuu sii taakiidinaya hadalkii isaga laftiisa uu maray culimmadii kore aanu soo sheegnan ay kaga horreeyeen markaasu wuxuu yidhi wuxuu yidhi walaa yaclamuuna ana aljamaacata caalimun mutamassikun ma ay oga dadka caamadaahi jamaacadu inay tahay caalim haysta aharkii nebiga ama xadiidka nebiga sala allahu calayhi waali wasalam wa ariiqihi faman kaana macahu wa tabicahu caalimka isaga ah ee aahaarta nebiga tatabucaya ee sunnada nebiga ku taagan iyo dadka la jiraa fa huwa aljamaaca isagaa jamaacadii matalaya uma qaala isxaaq baa wuxuu yidhi markaa kadambow lam asmac caaliman mundu hamsiina sana laga soo bilaabo ilaa konton sano laga soo bilaabo ilaa wakhtigan aan noolnahay laga soo gaaro maanan maqlin nin caalim ah kaana ashadda tamasukan biahari nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam min moxamed ibni aslam culimmadii aan la kulmay ilaa konton sano laga gaaro caalim sunnada uga dadaal badan lamaanan kulmin mana maqlin buu leeyahay hadalkiisa moxamed ibn aslam ka dadaal badan almuhim waxa weeye hadalka isxaaq ibnu rahuya wuxuu ka dhigan yahay hadalkii cabdullaahi ibn mubaarak ayagoo ka dhibil qaadanaya cabdullaahi ibn mascuud iyo axaadiidta saxiixda aanu soo sheegnay sidaasi le-eg nucaym ibnu xamaad alkhusaaci oo ka mid ah imaam ahaa a'immada ahlu sunnaha bal ka mid ahaa mashaa'ikhda imaam albukhaari ayaa isaguna wuxuu yidhi idaa fasadat iljamaaca facalayka biman kaanat calayhi اljamaacatu qabla an tafsuda wain kunta waxdak fainaka anta aljamaaca hadalkan intaan aanan ka bixin hadalka horeeta waxaan ka soo naqliyey kitaabka alictisaam kitaabka alictisaam mujalladkiisa labaad waana dabcada saliim اlhiraali safxaduna waxa weye waa toddoba boqol lix iyo toddobaatan ilaa siddeed iyo toddobaatan nucaym ibnu xamaad alkhusaaci wuxuu yidhi jamaacadu markay fasaado jamaacadu markay fasaado waxaa laga wadaa dadku markay sunnada ka tagaan dadku markay sunnada ka tagaan ku dhaqankeeda haddii wakhtiga aad la kulantid facalayka biman kaanat bima facalayka bima kaanat calayhi aljamaaca markii horeta intaysan fasaadin aysan xumaan jamaacadu waxay ku sugnayd oo ah sunnadii nebiga adugu ku har sidaasuu kala dardaarmayaa qabla an tafsuda intaysan maaragtay sunnada aysan ka tegin ka hor wa in kunta waxdak markaa dadku sunnada ay ka tagaanba keliga aada noqotid fa innaka anta aljamaaca adigaa jamaacadii matalaya hadalkaana waxaa soo naqliyey alimaamu albayhaqi fii kitaabihi almadkhal safxada shan iyo toban ayuu ku soo naqliyey xaafid ibnu kaiir kitaabkiisa albidaaya wanihaaya isaguna wuxuu imaam alimaam axmed ibnu xambal imaam ahli sunna hadalladii aanu soo sheegnay hadal u dhigma ayuu ka soo naqliyay imaam axmed ibnu xambal imaam axmed ibnu xambal baa wuxuu wuxuu ka soo naqlinaya wuxuu yidhi wa kaana alimaamu axmed ibnu xambal yaquul imaam axmed ibnu xambal wuxuu ahaa inuu leeyahay assawaadu alacdamu muxamed ibnu aslam attuusi waa hadalkii wuxuu la mid yahay hadalkii isxaaq ibnu raahuya riwaayad kala gedisan aanu kusoo naqlinay waanu soo sheegnay axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahuya inay qarinaan ahayn labadoodu oo ruwaaddooduna xataa waxa weeyaan ay isku ruwaad ay wax ka warin jireen imaamu lbarbahaari kitaabkiisa sharxu sunna hadalkan soo socda ayuu ku leeyahay wuxuu yidhi waalasaasu aladii tubna calayhi aljamaacatu hum asxaabu muxamadi sala allahu calayhi waali wasalam wa raximahum allahu ajmaciin wa hum ahlu sunnati waljamaaca faman lam yaakhud canhum faqad dalla wabtadac wa kullu bidcatin dalaala waaldalaalatu wa ahluhaa fi nnaar wuxuu yidhi imaamu barbahaani barbahaari raximahullah waalasaasu aladii tubna calayhi aljamaaca saaska ama asaaska lagu dhisaya jamaacada nusuusta sharciyada ku soo aroortay hum asxaabu muxamed haddii la yidhaahdo aljamaaca waa saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim waayo ahlu sunnati waljamaca markii la yidhaahdo sunnadu waxa weeyaan waa dariiqat nabiyi wa siiratuhu aljamaacaduna waxa weeyaan waa nebiga iyo saxaabadii waa nebiga iyo saxaabada marka wuxuu yidhi aas-aaska ama seeska lagu dhisayo ilaa guriga marka la dhisayo sees waa in loo sameeya adag seeska marka jamaacada matalaya oo waxa weeye ay ku soo aroorayso oo saldhigga u ah waxa weeyaan waa saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim ilaahay ha u naxariistee dhammaantood wa hum ahlu sunnati waljamaaca ayagaa waxay yihiin ahlu sunnati waljamaaca sunnadii nebiga iyo jamaacadiiba ayagaa matalaya faman lam ya'khud canhum qofka aanan ka qaadanin diinka saxaabada kala kulmin ee dariiq kale ka qaata faqad dalla wabtadac qofkaasu waddo baadi ah ayuu maray bidca ayuuna la yimid wa kullu bidcatin dalaala bidca dhammaanteedna waa dalaalo waadalaalatu wa ahluhaa fi nnaar dalaalada iyo asxaabteeduna waxa weeye naartay mudanayaan hadalkaana wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa sharxu sunna safxada toddobiyo lixdan culimmadu sidaanu soo sheegnayba saxaabadii saxaabigii cabdullaahi bni mascuud iyo culimmadii ka dambaysaba oo barbahari u dambeeyey asawaad alacdam waxay ku fasireen ahluxadiidka horena waan usoo ishaarnay haddii la yidhaha asawaad alacdam ama aljamaaca ama ahlu sunnati waljamaaca ama la yidhaahdo alfirqa annaajiya ama la yidhahdo aa'ifa almansuura kulluhaa waa alfaad waaxida weeye marka culimmada in badan oo ka mid yihi asawaad alacdam markay fasirayeen waxay ku fasireen ahlu xadiidka sida alimaam abulqaasim ilaalakaa'i kitaabkiisa yani waxa weeyaan usuul ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca wuxuu yidhi fainahum ahlu xadiidku asawaad alacdam ahlu xadiidka lagama wado dadka xadiidka xifdisan waxaa laga wadaa muctaqadka ahlu sunnaha dadka aaminsan waxaa soo gelaya culimmadii xufaadda ahayd waxaa soo gelaya fuqahadii waxaa soo gelaya luqawiintii waxaa soo gelaya usuuliyiintii waxaa soo gelaya mufasiriinta xataa caamatunaas baa soo gelaya xataa caamatunaas baa soo gelayaan dadka muctaqadkii sunnada aaminsan baa laga wada ahluxadiid ee lagama wado dadka xufaadaha kaliya lagama wado nacam fa inahum ahluxadiidku asawaad alacdam ahluxadiidku waxa weeye zaman kasta ay joogaanba ayagaa waxay yihiin asawaad alacdamkii nebigu sheegay waaljumhuuru aladkham waxa weeyaan waa jumhuurta aad iyo aad u xooga badan nacam jumhuurtana lagama wado dadku meeshay u badan yihiin ee waxaa laga wadaa dadka xaqii nebiga loo soo dhibaya haysta kitaabkii sunnada ku dhaqmaya fiihim alcilmu walxikam cilmi ayay xambaarsan yihiin iyo xikmooyin fara badan waalcaqlu waalxilm waa dad caqli u saaxiiba iyo dulqaad intaba marka muxuu ku fasiray abulqaasim laalakay oo ka mid a culamada muxadiiinta weliba waxa weye min culamaai shaaficiya ka mid ah ee weliba qoray kutubta ictiqaadka ahlusunna waljamaaca laga qoray kutubta ugu waaweyn kitaab ka mid ayuu qoray oo ku magacaabay usuulu ictiqaadi ahli sunnati waljamaca marka waxa weeyaan asawaad alacdam sidii culimmadii hadda aan ka soo naqlinay ayuu wuxuu ku fasiraya ahlulxadiid nacam sidaasi la mid ah imaamu axmed ibnu xambal imaamu ahli sunna xadiidka addaa'ifa almansuura sheegaya mutawaatirka ee hadda ka hor aanu akrinay waa xadiidkii man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة ولن تزال هذه الأمة ولن تزال طائفة ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك حديث كائسة أمركم فسيري أي وحير إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم هدي أي سنغن طائفة سيدة حق يعني مركز تبا متليه haddaan ahlu xadiid looga jeedin ma garanayo ciday yihiin yani waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan ahlu xadiidku ayagaa waxay yihiin aaa'ifa almansuura ayagaa ayaga waxay yihiin yani waxa weeyaan asawaad alacdam kadalika axmed ibnu sinaan yaziid ibnu haaruun iyo culimo kaloo fara badan sidaa axmed ibnu xambal ay maarata yidhaahdeen ayay yidhaahdeen oo aaa'ifa almansuura iyo aljamaaca ama ahlu sunnati waljamaaca ama asawaad alacdam kullu hadihi alalfaad wa alfaad macnaheedu ay waaxid yihiin wey qawaamu sunna abulqaasim qawaamu sunna oo ka mid a culimmada waaweyn oo muxadisiintaha ee kitaab kutubta aad iyo aad u qiimaha badan qoray oo uu ka mid yahay kitaabka la yidhaahdo alxuja fii bayaani lmaxaja asaguna marka uu ka hadlayo masaladan iyada ah wuxuu sharxay yacni waxa weeyaan sunno waxa la yidhaahdo wuxuu yidhi faqowluhum fulaanu cala الsunnati wa min ahli الsunna أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول لأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحير هدي لي هذا علماء مركي إليهين فلان على السنة أما فلان ومن أهل السنة وحلق وضع موافق للتنزيل والأثر يعني قفك لليه ومن أهل السنة وقف كتابك سنة كل رغمي قفك سنة كتاب كل رغمي محيهي وحويان waa qofka jamaacada jamaacaddii matalaya weeye marka hadalkiisu hadal dheer buu hadal dheer ayuu masaladan ka qoray oo kitaabkiisa ayay culimmadu ka soo naqliyaan alxuja fii bayaani ilmaxaja hadalkiisa asagoo sii wata ayuu markii dambe wuxuu kusoo gebagabaynaya wuxuu leeyahay wa carafnaa sunnatahu biاlaahaari اlmarwiyati biاlasaniidi الصaxiixati yacni nebiga sunnadiisa laga dhaxlay waxaanu ku waxaanu ku barannay oo aanu ku aqoonsannay aahaartii nebiga laga wariyey ee ku soo aroortay asaaniid saxiixa ah wa hadihi اlfirqatu aladiina hum asxaabu اlxadiid laha adlabu wa fiiha arqabu walisixaaxaha atbac facaalimna bilkitaabi waاsunnati anahum ahluha duna saa'ir اlfiraq wuxuu ku leeyahay hadalkaa alxuja fii bayaani اlmaxaja mujaladka labaad saddex boqol afar iyo siddeetan hadalkiisu wuxuu dhacayaa wuxuu odhanayaa sheikhu firqada iyada ah wa hadihi alfirqa aladiina hum asxaabu alxadiid yacni asxaabu alxadiid ee aanu soo in badan aanu ka soo hadalnay laha adlab sunnada kuwii aad iyo aad ugu dadaal badan weeye wa fiiha arqab sunnada aad iyo aad bay u jecel yihiin inay bartaan oo ku dhaqmaan walisixaaxiha atbac sunnada kuweeda saxiixana aad iyo aad bay u raacaan oo waxa weye ay ugu dhaqmaan facalimna bilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnadaba waxaanu ka ogaanay annahum ahlu xadiidku ahluhaa ay ahlu sunna ahlu sunnati waljamaca inay yihiin duuna saa'ir alfiraq firaqda intooda kaleeto firaqdana wuxuu ka wadaa waa labayo toddobaatankii kooxood ee nebigu wax wey naarta ugu goodiyey alxaafid ibnu kaiir raximah llah isaga laftiisu hadal aad iyo aad u qiimo badan ayaa maaragtay uu ka qoray yacni mar kitaabkiisa tafsiirkaa aayadda muniibiina ilayhi markuu fasirayey ayuu hadalkan soo qaatay wuxuu yidhi wahadihi اlummatu اkhtalafuu fii ma baynahum calىa nixalin kuluha dalaala ila waaxida wahum ahlu الsunnati wاljamaca almutamasikuuna bاlkitaabi wa sunati rasuuli اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam wbima kana sadru اlأwal min aلصaxaabati wاltaabiciina waa'imati اlmuslimiina fi qadiimi اdahri waxadiidihi wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir ummaddan waxaa laga wadaa ahlu qiblaha yani waxa weeye ummat lijaaba dadkii nebiga yani tawxiid uga markhaati kacay nebiga risaal ilahayna tawxiid uga markhaati kacay nebigan risaale uga markhaati kacay ayaa ahluqibla ayaa ahlu qibla la yirahda ama ummat lijaaba la yihahdaa ee ummad ka u hadli maaya shiikhu ummatu dacwa ummatu dacwa waxaa ka mid a kufaarta ka mid a oo nebiga dacwadiisu caan bay ahayd marka wuxuu yihi wahadihi lumma ummadda ahlu qiblaha ee ummatu muxamed ah ikhtalafuu fiima baynahum sida nusuusta sharciyada xadiidka iftiraaq ilumma iyo keyrkoodba ay maaratay ay caddaynayaan waa iskhilaafeen calaa nixalin yacni waxay isku khilaafeen diimo fara badan laba-iyo toddobaatan kooxood ayaa ahlu naar noqday oo waddadii gaar maray kulluhaa nixashaa dhammaanteed dalaalatun waa baadi ilaa waaxidatan mid mooye middaas waxa weeyaan waa sawaad lacdam ama ahlu sunnati waljamaaca asagaaba sheegaya wahum waaxidadu waxa weeye ahlu sunnati waljamaaca waa midda loo yaqaano ahlu sunnati waljamaaca haddii lagu yahay ahlu sunna tacriifina waxa weeyaan sunnadu waa dariiqatu nabiyi wa siiratuhu aljamaacana waxa weeyaan waa nebiga iyo saxaabada wixii laga soo gaaray aasaasna waxa u ah sidii uu abulxasan albarbahari uu sheegay iyo culimmada kaleetaba saxaabada rasuulka ridwan ullahi calayhim almutamasikuuna bilkitaabi wasunnati rasuuli illahi sala allahu calayh waalihi wasalam waaxidadu waxa weeyaan waa kuwa kitaabka iyo sunnada ku dhaqmay wa bimaa kaana sadru sadru lwal yacni ummaddan qaybteedii horeeto yani waxa weeyaan oo ka kooban min aلصaxaabati wالtaabiciin صaxaabadii rasuulka waa alquruun اlmufadala khayru الnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ayuu soo koobay min aلصaxaabati wالtaabiciin waa'imati اlmuslimiin waxayna ka kooban yihin sadru hadihi اlumma صaxaabadii rasuulka ridwaan اllahi calayhim taabiciintii wanaagga ku raacday iyo atbaacu taabiciintii ilaa a'imat اlhuda qarnigii saddexaad laga soo gaaro fii qadiimi dahri wa xadiidihi yani waqtiga horetay waqtiga dambeeto muxuu arrintaa u deliishanaya kamaa rawaahu alxaakimu fii mustadrakihi annahu su'ila rasuulu lahi sala allahu alayh waalih wasalam nebigaa waxaa la weydiiyey can ilfirqati annaajiya minhum firqada badbaadaysa oo adduunkana bidcadii ka badbaadaysa aakhirana marka ilaahay la kulmaan naarta ka badbaadaya oo ka mid ah labiiyo toddobaatankii kooxood laga soo reebay fa qaala nebigu wuxuu markii la weydiiyey firqada iyada ah maa ana calayhi alyawma wa asxaabii midda badbaadaysaa waxa weeyaan waa aniga iyo saxaabadu maanta waxaanu ku sugannahay marka yani waxa weeyaan xaafid ibnu kaiir culimmadii horeta siday ku fasireen yani ahlusunna waljamaaca in laga wado yani waxa weye jamaacada xadiidka kusoo aroray ama asawaad ulacdam ayuu ku raacay waxaa ka mid ah sidaas si leeg culimmada ku fasirtay jamaacadu inay tahay ahlusunna waljamaaca العلامة بن أبي العز الحنفي في kitaaبه العظيم شرح طحاوية kitaabka marka uu fasirayay مaqaalada ama فiqrada yani فqraadka kitaabka kami فiqraadka kitaabka ka mid a oo uu yihi الإمام الطحاوي نتبع السuنة والجamاعة ونجتنب الشhدوuد والkhilaaفة والفرقة sunadu markuu fasirayay wuxuu yidhi الsuنة ضريqة الرasuuل والجamاعة جamاعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فاتباعهم هدى وkhilaaفهم ضلاaل وهada aad iyo aad u قيimo badan oo u dhigma hadalka hadda aanu soo dhaafaynay oo شhiikiisa uu ka wariyey الxافظ بن kaثيr yaعni alxaفiظ بن kaثيr laftiisa uu qoray uu ka wariyayaan dhihine hadalkii buu waafaqayaa iyo culimmadii ka horraysaba wuxuu yihi markuu fasiraya sunada الsuنaة طريqة الرasuل waa waddadii nebigu maray وأن hada صراaطii مستقيma فاتaبicuuه والجamاعaةu جamاعaة المسلimiin جamاacaduna waxa weeyaan uu shiiku leeyahay نتaبic الsuنة والجamاعة jamaacada uu sheegaya waxa weeyaan waa jamاcaة المسلimiin jamaacat lmuslimiinna lagama wado muslimiinta guud ahaantooda lagama wado ee waxa weeye wahum asaxaabatu wataabicuuna lahum biixsaanin waa saxaabadii rasuulka ee nebiga ilaah iyo rasuulkiisaba khayrka uga markaati kaceen kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dadka sida ilaahay u taskiyeeyey nabiguna uu taskiyey sala allahu calayhi waali wasallam akthar min xadiid oo ka mid yahay khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kuwaas baa waxay jamaacadii muslimiinta nacam faatibaacuhum hudaa wa khilaafuhum dalaal saxaabada rasuulka iyo dadkii dariiqooda maray oo la raaco yacni waxa weye qowlan wa ficlan wa taqriiran kaaba kuwaas baa dariiqaas baa dariiqi hanuunka ah khilaafka la khilaafana waxa weye waa dalaalo iyo bidco weeye intaa waxaan uga gudbayaa tacriifka aljamaaca asharciya alwaarida binusuusi saxiixati sariixa jamaacada marka marka lasoo koobo waxa weeyaan waanu ku soo koobnay waxa weeyaan ama asawaad ulacdam ha la yidhaahdo ama man kaana calaa mili ma ana calayhi hum waasxaabi ama ha la yidhaahdo ahlu sunnati waljamaaca ama asawaad ulacdam aldaa'ifa almansuura alfirqat annaajiya alsalafiyuun kullu hadihi alalfaad waa alfaad mutaraadifa dadka qaarkood inta kale waa ogolaadaan lakiin markii la yidhahdo salafiyuun ishmisaas bay sameeyaan culummada ahlu sunnaha markaa taraajimtooda akhrisiinna waad arki doontaan waanaad aragteen saan filayo kitaabka la yidhaha daru tacaarud alcaqli waalnaql shaykhu lislaam ibnu taymiya in badan buu kelimadaa kusoo celiya aariiqatu asuniyatu asalafiyatu almuxamadiya in badan buu kuso celiya waa isku idlaaqaya aariiqatu asuniyatu alsalafiyatu annabawiyatu almuxamadiya waa alfaad isku mida weeye marka waxa weeyaan qofka doonaya inuu maaragtay xaq goobo oo salafanimo waxa way ishmijaas ka samaynaya manhajka ahlu sunna uusan fahmin ilahay ha fahamsiiye annagana allah nagu sug leanna waxa weeyaan haddii la yidhaha fulanun salafi fulanun yantasibu ilaa ilaa salafi saalix weeye ardada ama dalabada ama dadka waaweyn qofna ishmijaas ka samayn maayo haddii la yidhaahdo yacni uusan tacasub ka wadin uyo anigu shaafici baan ahay hadduusan tacasub ka wadin oo uyo anigu shaafici baan ahay lagu naqdin maayo laakiin waxaa laga yaaba haddii qof uu yidhaahdo ana salafi yani ana antasib ilaa manhaji salafi saalix dad badan inay ku dhaleeceeyaan laakiin taas waxay ka imaanaysaa jahliga aan la aqoon kelimadan madluulkeeda waxay tusinayso ayib jamaacada marka culummadu ay ka hadlaan sidaan sheegnay tacriifka axaadiitay ku soo aroortay waa nugu filan tahay laakiin culammada qaarkood kutubta aqwaashay soo naqliyaan bacdu dalaba waxay u qaataan in khilaaf ku jiro maalan imaamu shaatibi shan qowl buu soo naqliyaa shantaa qowl macnahoodu waa waaxid yacni culummo fasirtay jamaaco waxaa laga wado oo ay ku sheegeen qaar saxaabadii qaar ay ku sheegeen ahlu ijmaac yacni waxa weye aqwaal kala gedisan oo laakiin aan khilaaf ka dhaxaynin oo isku mid ah ayuu shiiku soo naqlinaya marka dad dalabada qaarkood waxay u qaateen in la isku khilaafsan yahay macnaha jamaacada layskuma khilaafsana maadaama nebigu tacriifiyey wax khilaafi kuma jiraan jamaacada marka marka lasoo koobo yacni waxa weye biusluubin aakhar laba macnaan kusoo koobaynaa nusuustun ay kusoo koobtay almutamasikuuna bilkitaabi wasunna ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen qarniga rabaan ha yimaadeen waa macno rasmi oo la yaqaano axadiidan noogu imaan doonta macnaha labaad waxa uu yahay dowlad islaami ah biqadi nadar madaxweynaha xukumaya ma ma caadilba mase waa hayri caadil ayadoo aan la fiirin marba hadduu ahluqiblaha ka mid yahay dowladdaasna in la iltisaamo oo madaxweynahasiga aan lagu kicin oo aan la khilaafin waxyaalaha hadduusan sharciga wax macsiya haduusan ku amrin waxyaalaha mubaaxaadka o dhan waajiba taa in lagu waafaqo taasna aljamaaca la yidhaahdaa marka waxa weye marna waa jamaaca siyaasiya marna waxa weeyaan almutamasikuuna bihadyi nabiy sala allahu alayhi waalihi wasalam labadaa macne ayay kusoo koomayaan nusuustaan aan ka arki doonnaa adilada marka kusoo aroortay waa adilo aad iyo aad u fara badan laakiin daraf ka mid ah ayaan min baabi tadkiir aan sardinaya daliilka ugu horeeya oo culummadu ay jamaacada ka deliishadaan aljamaaca sharciya ay ka deliishadaan waxaa weeya in la laazimo waa aayadda aad wada taqaaniin fi suurati aali cimraan aali cimraan wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu waan sheegnay kelimadeenna bilowgeeda yacni waxa weeye aliltizaam biljamaaca qofku markuu laazimo furqadiibuu ka tegey furqadii iyo khilaafkii bannaanku ka jooga haddii jamaacadii uu ka tagana waxaa weeyaan furqadiibuu ku dhex jiraa marka waa laba shay oo did isku ah weeye walidaalika adilada sharciga waa xidhiirinaysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta wuxuu amrayaa alctisaamu bixabli illaah dadka muslimiinta dhammaantood inay xarigga alla qabsadaan xarigga alla la qabsanayana muxuu yahay waa alcamalu bikitaabi illahi wa sunnati nabiyihi sala allahu alayhi waalihi wasalam wa manhaji salafi saalix ayaa xablullahi laga wadaa sida culummadu ay ku fasireen xaqiiqadiisuna ay tahay isla markaa intaas ilaahay ugama tegin ilaahay muxuu ku xijiyey walaa tafaraquu ha kala teginina yani waxa weeyaan wax keeni kara muslimiintu inay iskhilaafaan ama qudri ha ku noolaadeen waaxida ama dhul kale fog ha ku noolaadeene oo ay mubarar u helayeen ma jiro sababtu waxa ay tahay allah ay caabudayaan oo cibaadada xaqa asagu mutaystay waa keligii asmaadiisuu keli ku yahay sifaadkiisuu keli ku yahay afcaashiisuu keli ku yahay cibaadadiisana keligii baa mutay in la caabudo waa tan labaade rasuulkana loo soo diray waa nabiyullaahi muxamed waa kan saddexaade kitaabka loo soo dhiibay waa kitaabka alfurqaan la yidhaahdo ee musxafka ah waxa weeyaan waa tan afraade qiblada aan u jeesanayna waxa weeyaan waa kacbada sabab marka keeni karta muslimiintu inay iskhilaafaan oo ay mubarar u helayaan maba jirtaba ilaa qofku inuu mucaanid yaha mooye sidaa darteed ba ilahay wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu aayaddan marka waxa weeyaan waxayna amraysaa alictisaam bixabli illah alictisaam bixabli illahi maxay tahay waa athabaatu calaa manhaji ahli sunnati waljamaca ayib aayadda labaad waxa weeye ama naska labaad wa ana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun aayaddii hore isku macno yihiin bal waxay aayaddan isku macno yihiin iyo aayaddii horetaba xadiidu iftiraaqi اlumma waayo xadiidu iftiraaqi اlumma nebigu muxuu sheegay saddex iyo toddobaatan kooxood in ummaddu u kala baxayso labiyo toddobaatan kooxood waddadii nebiga ay wadaarteen hal kooxi ay soo harayso kooxdaasna waan soo sharaxnay aayaddanuna maxay leedahay ilaahay muxuu leeyahay wa ana haadaa siraatii mustaqiiman kani waa waddadaydii toosnayd fattabicuuh waddadaa raac walaa tattabicu subul waddooyinka yani ka leexanaya dhinaca midig ama dhinaca bidix uga leexanaya nebigaa fasiray waddo dheer buu nebigu jiiday hortiisa waddooyin ayuu maaratay dhinaca midigta dhinaca bidixda ka bixiyey waddo kasta nebigu wuxuu yidhi oo ilaahay uu ka digayo shaydaan baa taagan dadka u gacan haadinaya le maarata waddada khayrka halkaan baad ka helaysa xaggaad kusoo leexo qofkii ajiibana jahannamu geynaya marka xadiidka aayaddani waxay ku macno tahay xadiid iftiraaqi lumma macnahoodu waa waaxid weeye ayib marka aayaddan ilahay sida aayaddii horeeto wuxuuna amrayaa inaan iltizaamno kitaabka iyo sunnaha xagga iyo xagga inaana kaga weecan waana macna ahlu sunnati waljamaaca ayib naska saddexaad waxa weye sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih fii suurati shuura allah wuxuu leeya sharaca lakum ay sharaca allaahu lakum sanna allaahu lakum ilaahay wuxuu adinka iniin jideeyey min addiini diinka xaggiisa wuxuu idinkaga jideeyey maa wasaa bihi nuuxan nebiyullaahi nuux wuxuu u dardaarmay ee xaq ah waladii kiina ilaahay waa u iniin jideeyey awxaynaa ilahay wuxuu leeya awxaynaa ilayka nebiyullaahi moxamed adiga aan ku waxyoonnay wamaa wasaynaa bihi ibraahiim nebi muuse nebi ibraahim waxaanu u dardaaranay nacam wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiin intaa maxaa loo dardaarmay dhammaantood yani waa shantii ululcasmiga ahayd ka soo bilow nebiyullaahi nuux oo awal rasuul ah nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa iyo nebiyullaahi moxamed waa shantii rusushan ugu fadli badnayd wey shantoodaba marka maxaa ilaahay u dardaarmay ilahay u jideeyo annakan ilahay noo jideey iyagana u dardaarmay an aqiimu ddiin diinka ilaaliya diinka xifdiya diinka la ilaalinaya muxuu yahay waxa wey ahabaatu alaa manhaji suna calaa manhaji ahli sunnati waljamaaca yani waxa weeyaan wixii nebiga iyo saxaabada laga dhaxlay iyo taabiciintii wanaagga ku raacday in la ilaaliyo oo la xifdiyo qowlan wa camalan walaa tatafaraquu fiih hana ku kala teginay diinka isaga ah aayadda afraad ama naska afraad ee tusinaya athabaatu calaa manhaji ahli sunnati waljamaaca waxa weeyaan fii suurati ruum allah marka uu leeyahay muniibiina ilayhi wattaquuhu waaqiimu الsalaata walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica kullu xisbin bima ladayhim farixuun muniibiina ilayhi faaqim wajhaka ayay ku xihan tahay aayadda macnaheedu yani aqiimuu wujuuhakum wajiyaashiinna xagga ilaahay usoo jeediye muniibiina ilayhi adinku ilaahay u noqonaya nacam oo dunuubtii ka soo noqonaya wattaquu wattaquu muniibiina ilayhi wattaquu waaqiimu salaa ilaahay ka baqa salaadiina ooga walaa takunuu min almushrikiin mushrikiintii dhaqankooda oo kalena hala imaanina mushrikiinta wixii lagu yiqiinay oo uu ka mid yahay kufriga iyo khilaafka ay dhexdooda iskhilaafsan yihiin iska ilaaliya min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu diinahum diinkoodii kala geeyey oo diinka ku kala tegey wa kaanuu ahaaday shiyacan kooxa kooxo qaybo intaas sida xadiidkii nebigu sala allahu calayhi waali wasalam xadiid iftiraaqi lumma nebigu muxuu sheegay ummaddiisa ahlu qiblaha saddex iyo toddobaatan kooxood inay isku khilaafayaan labiiyo toddobaatan kooxood inay ahlu naar yihiin waa midda marka uu leeyahay allah wa kaanuu shiyaca kullu xisbin bima ladayhim farixun walidaalika aayaddan markuu fasirayay imaamu alxaafid ibnu kaiir hadalkii aan ahrinaya aayaddan hoosteeda aayaddan markuu sharxay ayuu ku sheegaya xadiid iftiraaqi lumma ayuu soo qaatay marka xadiid iftiraaqi lumma iyo aayaddan iyo aayadahan soo marran waa isku macno weeye marka allah wuxuu leeyahay wa kaanuu shiyacan kooxa kooxo ayay noqdeen kooxo kooxda kale ay lacinayso oo ay baatil ku xukumayso iyaduna ay muxiqa iska dhigayso kullu xisbin bima ladayhim farixuun koox kastaana waxaay ku farxaysaa waxa marka ayagu ay hayaan ay moodayaan xaqii xaqina waxa weeyaan waa midkii nebi moxamed loola so diray sala allahu calayhi waalihi wasalam aayaddan iyo aayadaha la midka ah dadka xisbiyiinta ah ee u dananiya yani axsaabta mucaasirada ah waxay yidhaahdaan aayadahani waxay ka hadlayaan gaalada baleeg yani waxa weeyaan yani taxriifkaas intuu la egyahay aayaddani ma gaalay la hadlaysaa yay la hadlaysaa aayadda walaa takunuu min almushrikiin yay la hadlaysaa saxaabatu moxamed bay la hadlaysaa ridwaan ullahi calayhim dadka liawali wahla ilaahay uu la khitaabayo waa saxaabadii rasuulka oo la leeyahay iska ilaaliya dhaqankii mushrikiinta iska ilaaliya inaad noqotaan kuwii diintooda ku kala tegay si dadyogin ka horreeyey oo markaa noqda kooxa kooxo oo koox kastaba ay ku faraxsan tahay waxaa dalaalaadka ay la imaanayaan asxaabatu rasuulillahi baa lala hadlaya annaka markas markaan lala hadli maayo miyaa waa waajib annaka anaa lala hadlaya aayadahana waxay khuseeyaan dadka muslimiinta wactasimuu bixabliillah wa ana hada siraadii mustaqiima fattabicuuh kullu hadihi alkhitaabaat waxa weeyaan waa khitaab muwajah lihadii cala hadihi lumma muniibiina ilayhi wattaquuhu waaqiimuu salaata walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica kullu xisbin bima ladayhim farixuun aayadda shanaad ee mowduucan ku saabsan waa qowlka allah subxaanaه wa tacaala uu waranayo walow shaءa rabuka lajacla الnaasa umaة waaxida walaa yazaaluuna mkhtalfiina ila man raxima rabuka fii suurati huud allah wuxuu leeyahy walow shaءa rabuk nabiy llaahi moxamedow khaaliqii ama rabbigii ku abuuray hadduu dooni lahaa oo mashiicadal ay ku dhici lahayd lajacla الnaasa umaة waaxida dadka dhammaantii qeybtooda horta iyo qeybtooda dambeetaba ilaahay wuxuu ka dhigi lahaa calaa milati waaxida dariiq waaxid ah ayaa ilahay ku toosin lahaa laakiin mashiicada alla kuma dhicin lixikmatin araada biha allah xikmad uu ilaahay cadimaha uu leeyahay oo uu ogyahay cilmigiisa saabiqa ah yacni waxa weeyaan ilaahay kamuus kuma dhicin mashiicadiisu dadku inay hal dariiq qaadaan yacni waxa weeyaan ilaahay dariiqii waa u caddeeyey dadku marka ayagaa biikhtiyaarihim qaarna ay qaadayaan dariiqii xaqa ahaa qaarna ay qaadayaan dariiqii dalaalada jazahooduna mid walba uu noqonayaa dariiqi uu maray walow shaءa rabuka lajacala الnaasa umaةa waaxida haddii rabbigaa dooni lahaa dadku hal wadda inay maraan oo hal diintii xaq ay ku wada toosanaadaan lajacala الnaasa umaةa waaxida yaعni calىa milati waaxida buu ilahay ka dhigi lahaa laakiin mashiicada lakuma dhicin walaa yazaaluuna mkhtalfiin yaعni qadaran ilaahay wuxuu qadaray yani qadar kowni ah dadku inay iskhilaafaan oo fariiqun fi اljanati wa fariiqun fi الsaciir ay soo baxaan ilaa man raxima rabuk dadku ka zuuli maayaan inay iskhilaafayaan qadiiman wa xadiian ilaa man raxima rabuka ilaa dadki ilahay u naxariista mooye maxalu shaahidku waxa weeyaan ahlu الsunaةi واljamaca laa yakhtalifuun waa dadka ilaahay uu leeyahay ilaa man raxima rabuk ahlu الsunaةi واljamaca ma iskhilaafayaan mubarirna uma haystaan in iskhilaafaan yani waxa weye ayi cudurdaarna ku heli maayaan inay iskhilaafaan waana soo sheegnay asbaabta yani asbaabta u diidaysa oo dhan inay asbaab macruufa ay tahay marka aayadda maxalushaahidku waxa weeyaan ilaa man raxima rabuka waa dadkii ahlu xaq ahaa waa almutamasikuuna bicamali kitaab illahi almutamasikuuna bilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada calaa manhaji saxaaba dadka ugu dhaqmay waa dadka marxumiintaa weeye dadka waxaa mucadabiinta ah oo ilahay caradii ku dhacdana waxa weeyaan waa dadka manhajkii nebiga khilaafay iyo dariiqadii ay ka dhexleen saxaabadu walidaalika khalaqahum aayadda lixaad waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala waa aayadda uu ku odhanayo fii suurati alancaamina taanfilaya walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaatu waulaa'ika lahum cadaabu cadiim allah waxa uu leeyahay isagoo la khidaabaya dadkii muslimiinta ahaa oo saxaabadu ay ugu horreeyaan walaa takunuu ha ahaanina ayuha almu'minuun kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu dadyowgii iskhilaafay baadilhaan isku khilaafay min bacdi maa jaaءahum اlbayinaat markii xaqii uu yimid ka dembow wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim kuwaa iskhilaafay kuwaa iskhilaafay waxa weeye cadaab cadiim ayay leeyihiin leanna dariiqii xaq ahaa ayay weydaarteen marka aayaddani aayadii hore ay ku micno tahay aayadda aan kusoo gebagaynaya aayadaha waxa weeyaan qur-aanka mawduucan kuso aror aad buu u badan yahay laakiin aayaddan baan kusoo gebageynayaa aayadaha qur-aanka mawduuca kusoo arooray waa aayadda allah subxaanaه wa tacaala uu ku odhanaya fii suuraة اlancaam ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica lasta minhum fii shay fii suurati اlancaam kuwa diinkoodii ku kala tegey oo iskhilaafay oo kooxa kooxa noqday lasta minhum fii shayin aayadha jazak اllah khayra waa suurat alcimraan miya nacam jazak اllah khayra wa fii suurati alcimraan aayaddan arkayna walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaab cadiim waa fii suurati al cimraan jazaak اllahu khayra nacam aayaddan u dambayso aan kusoo gebagabaynaya waxa weeyaan ina aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiica lasta minhum fii shay aayaddan allah waxa uu leeyahay kuwa diinkoodii ku kala tegay oo iskhilaafay oo axsaabta noqday nebiga waxa weye dayray ka yihiin nebiga waddadiisa kuma taagna kuwaas dadka muslimiinta dhexdooda inta axsaabta ka sameeya odhanaya dariiqii nebigan yani ayaan ku joognaa nusuusta sharciyada ee aan akrinaynayo kuwa fara badan aan akrin ayaa ka hor imaanaysa waayo waxa weeyaan sabab keenaysa dadka muslimiinta inay iskhilaafaan haba yaraatee ma ay jirto axaadiidta kusoo aroorta mawduucan yani waxa weeyaan aad iyo aad bay u fara badan yihiin laakiin min baabi tadkiir ayaan soo qaadanaya dhowr xadiid xadiidka u horreeya waxa weeyaan waa xadiidka abu hurayra nebiga ka warinay sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu leeyahay man kharaja min alطaacati wa faaraqa aljamaaca wmaata famiitatuhu jaahiliya muslim baana soo saaray imaamu muslim fii kitaabi saxiix nacam nebigu wuxuu yidhi qofka daacada imaamka ka baxa yacni madaxweyne muslima imaaradiisu ku hoos nool yahay waa ku kacdoo waxa weeyaan halala dagaalamuu yidhi ama manaabirtu ka radiyey ama dariiqu ka radiyeyba yacni khuruujku ma ahan cala alumma in xabadda la qaato maahan afka laftiisa khuruujku soo gelayaa man kharaja min alطaacati wa faaraqa aljamaaca jamaacadana khilaaf waa maxalu shaahidka xadiidka wafaaraqa aljamaaca wa maata sidaasna ku dhintay asagoo jamaacadii maaratay faaruqay fa miitatuhu si uu dhimashadiisa qaabka u dhintay miitatun jaahiliya waxa weeyaan waa dhimasho u eg dhimashadii waqtigii jaahiliga oo kufaarta ummaddu ay ahayd qabla bicdati nabiy sala allahu calayhi waalihi wasalam marka waxyaalihii jaahiliyaddu ay ku noolayd nebiga intaan la soo saaray waxaa ka mid ah iskumatalis ay ahaayeen yani qof qof u talin jira ma jira ninba ninkuu ka xoog badan yahu cuni jiri xoolihiisa u qaadan jiri marka qofka yani imaam ku hoos nool ama imaara islaamiya ku hoos nool waajib waxaa ku ah inuu adeeco wixii aan macsi ahayn macsi lagu adeec mih laa daacata limakhluqin fii macsiyati alkhaaliq isla markaas waxa weeyaan wuxuu nebigu ka digayaa mufaaraqat ljamaaca wuxuu yihi man kharaja min aaaca wa faaraqa aljamaaca jamaacada marka waxa weye waanu soo sheegnay marna waxa weye waxaa looga jeedaa almutamasikuuna bilkitaabi wasunna oo qofkii waxa weye sunnadii iyo kitaabkii u dhaqankooda ka tegey ama imaara islaamiyu ku hoos nool yahay oo imaaradii waa ku kacay labadaba macnuha xadiidka waa soo gelayaan wa maata sidaa ku dhinta fa miitatuhu geeridiisu miitatun jaahiliya waxa weeyaan waa qaab wuxuu u dhintay qaabkii jaahiliyadda ay u dhiman jireen oo kaleeta yani qof aan qiimo lahayn buu noqonayaa oo aad iyo aad dariiq xun ku dhintay xadiidka labaad waa xadiidka cumar bnu khaaab nebiga uu ka warinayo nebigu sal allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi man araada buxbuuxata aljanna falyalzam iljamaaca qofka doonaya jannada bartamaheeda inuu tago oo ilaahay uu geeyo jamaacada ha laazimo ama jamaacadu ha noqoto almutamasika bilkitaabi wasunna ama ha noqoto midda imaara islaamiya ku hoosno labadulabadooba waxa way iskusibay u keenaya xadiidku yani waxa wey qofka doonaya jannadii inuu maaratay bartimaheeda uu tago jamaacada ha laazimo nacam faina maxaa yeele faina shayaana maa alwaaxid faina shayaana maca alwaaxid shaydaanku midka keligiisoo shaadka ha laga wadaa yani qofka shaadka ee jamaacadii ka taga qofkaas ayaa shaydaanku la jiraa nacam wahuwa shaydaanku min alinayn abcad labada waa ka fogaan badan yahi marka nisbada loo fiiriyo yani lagama wado cadadka hadda lagama wado waxaa laga wadaa xaqa yani qofka xaqa ka bayra shaydaanka dariiqiisuu raacay ama cadad badan hala leexdo ama cadad yar hala leexdo xadiidkana waxa weeyaan waa xadiid saxiix ah culamada soo saartana waxaa ka mid ibn abi caasim ibn abi caasim fii kitaabi sunna iyo abulqasim aلطabaraani alimaam اlalbanina waxa weeyaan saxiix buu ku xukumay marka xadiidkan laba iyo xadiidkii hore labaduba mid kastaba wuxuu tasriixinayaa yani jamaacada in la laazimayo jamaacada marka dadka jamaacaadka ku baaqaya ummadda ugu baaqaya ma odhanayaan jamaacadayda qofka ka taga yani waxa weeyaan qofka jamaacadayda ka taga miita jaahiliya u dhimanaya u malayn maayo inay ku dhiiran karaan taa marka waxaa kuu soo baxaysa jamaacaadka muxdadka axkaamta inaysan marnaba qaadanayn ee axkaamtay qaadanaysa axkaam baadila ay tahay nacam xadiidka saddexaad waa xadiidka xaarif alashcari laga wariyey nebiga uu ka warinayo nebiga ayaa wuxuu yidhi sala allahu alayh wali waslm in allaha tacaala amara yaxya bna zakariya bikhamsi kalimaatin yacmalu bihina wa ya'muru bani israa'iila yacmaluuna bihin xadiidkuna xadiid dheer weeye nebigu wuxuu ka xikaayooday sala allahu alayh wali wasalam yani amri qaybi ah oo ilaahay u waxyooday oo ah nabiyullaahi yaxya bnu zakariya ummaddii loo soo diro reer banu israa'iil shan arrimood oo ilaahay u waxyooday inuu ummadda ummaddiisa u amro oo uu faray xadiidku marka xadiid dheer buu ahaa wa qaala rasul lahi sala allahu alayhi waali waslm rasuulku markaa wuxuu yidhi markuu shantii sheegay nebi yaxya ummaddiisa uu amray ayaa rasuulku wuxuu yidhi wa ana amurukum bikhamsin anugu haddaan nabiyullaahi moxamed ahay anuguna waxaan idin farayaabiyo shan arrimood baan idin farayaa amarani allahu tacaala bihin shan arrimood oo aniga ilaahay ii waxyooday inaan iniin sheego oo aan ini amro baan iniin sheegayaa oo ini amrayaa shayga ugu horreeya waxa weeyaan aljamaacati wاsamci wاطaacati wاlhijrati wاljihaadi fii sabiili اllah shanta arrimood waxa weeyaan oo ummadda ummatu muxamed nebigu uu amray oo ay waajib ka tahay inay qaataan tan ugu horreysa waxa wey aljamaaca waa luzuum اljamaaca jamaacadana waan soo sheegnay ama ha noqoto atamasuk bilkitaabi wasunna ama ha noqoto imra muslima markuu qofku ku hoos nool yahay inuu laazimo kelimada labaad waxa wey oo nebiguna amray waa madaxda muslimiinta in la adeeco waa samci marka nebigu leeyaha wey tan sadde in la maqlaan dhihi lahaa tan saddexaad waxa wey kelimada saddexaad waa in la adeeco umarada muslimiinta wain kaanuu yani waxa weeyaan jaa'iriin xataa kuwa jaa'iriinteeba ha noqdo xataa caadil ba yaysan noqon marba haddii ahlu qiblaha uu ka mid yahay waxa wey waa la adeecaya wixii aan macsi ahayn kelimada afraad ee nebiguna amro waxa weeyaan alhijra qofku hadduu daarulkufri uu ku nool yahay ee daaru islaam u hajira ay u heli karo inuu daarta islaamka markaa u aado kelimada nebigu shanaad oo ummadda u amro waxa weye aljihaad fii sabiili illah yacni jihaadka sharciga ah waxa weeyaan waa axkaamta sharcigaah uu ka mid yahay ummadda muslimiintu markii yacni waxa weeyaan ay leeyihiin awood ku filan oo cadowga ay ugu duulaan waajib waxa ah inay jihaadka galaan haddii laakiin ay mustadcafin yihiin waajib waxa ah inaysan gaalada isku taxriishin oo aysan aan looga darin leanna waxa weeya jihaadku waa xukum sharci ah weeye axkaamta sharciyada dhammaanteedna oo salaaddu ay ugu horrayso waxaa cibaado kasta oo ilaahay loogu dhawaado waxay u khuduucaysaa oo ay ku xihan tahay alistitaaca fataqu llah ma stactum nacam faman faaraqa aljamaaca shibran qadra shibrin qofka jamaacada yacni ka baxa taa ka qadarkeedoo kaleeto faqad khalaca ribqata alislaami min ra'sihi yacni islaamkii uu madaxiisa ka siibay ilaa an yarjica ilaa islaamku inuuso noqdo mooye yacni qofka ka baxa jamaacada ama jamaacadu ha noqoto tamasuka kitaabka iyo sunnada oo bidcu u bax ama khuruuj buu wuxuu ku sameeyey imaaradda islaamiga ahayd oo ku hoos noolaa qofkaas waxa weeyaan waa qof wuxuu ka dhigan yahay xariggii islaamka qoorta ugu jira bannaanka iska dhiga o kale uu ka dhigan yahay yacni wax wey ficil muxarama ayuu qofkaasu sameeyey xadiidkuna waxa weeyaan waa xadiid saxiix ah culummada sixadiisa xukuntana waxaa ka mid ah alimaam alalbani xadiidka kaleeto oo mawduucan ku saabsan waa xadiidu abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi nabigaa soo ka warinay sala allahu alay waslm nabiga ayuu nabiga ayuu nabiga wuxuu yidhi man faaraqa aljamaca wa khaalafa ataaca maata miitatan jaahiliya waman ictarada waman kharaja calaa ummatii waman waman ictarada ummatii baraha wafaajiraha laa yaxtashimu min mu'miniha walaa yafii lidii cahdin walaa yafii lidii cahdiha فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعسبية ويقاتل لعسبية ويدعو لعسبية أو قال لعسبية مات ميتة جاهلية حديث كان مسلم ما صاري حديث كان رنتي وحديث آدي أدو عجيب بضان النبي وحيد صلى الله عليه وآله وسلم جماعة غفك كبحة أما هنغط مدي متمسكة بالكتاب والسنة أما تي سياسي قاعد هنغطه قفك جماعة كبحة oo daacada imaamka yani waxa wey weydaarta qofkaasu waa uu dhintay dhimasho u dhigantay dhimashadii jahliyadu ay dhiman jireen o kale yani dhimasho foolxun buu dhintay qofkaasu dariiqii xaqaa kuma dhiman baa laga wadaa nebigu markaa wuxuu man ictarada ummatii qofkii ummaddeeda u bambaxa riwaayaadka xadiidka imaam muslim uu wariyey waxaa ka mid ah waman kharaja calaa ummatii qofka ummaddeeda ku baxa xadiidkan marka waa adilada wuxuu ka mid yahay si saxiix si sariixa u qeexaday qofka khaarijiga ah ama madhab ulkhawaarij alkhawaarij waxa weeyaan waa midka nebigu leeyahy waman kharaja calaa ummatii waman kharaja calaa ummatii qofka ummaddayda seefta u qaata yacni waxa weeyaan ayuu nebigu ka hadlayaa khuruuj cala alumma waa dadka muslimiinta oo dhiigeeda la bannaysto nacam waman waman ictarada ummatii qofkii ummaddayda u bambaxa dagaalkeeda baraha wa faajiraha midkeeda muxsinka ah oo mudiica ah iyo midkeeda faajirka asagoon kala soocayn laa yaxtashimu min muminihaa ummaddan muminiinteedana aan wax xushmada iyo maarata iyo wanaag aan u haynin walaa yafi lidii cahdiha cahdahu midkii mucaahadka ah oo gaalkaah ku hoos noolaana cahdigiisa aan u oofinayn nebigu wuxuu yidhi falaysa min ummatii kaasu dayri uga yah qofka ummadda muslimiinta u qaata xabad ama waran oo dilkooda usoo bambaxa ama gaalada ku hoos noolo muslimiintu ay dimadooda maarata ku jira oo ay cahdiga siiyeen cahdigooda aan u oofin nebigu sala allahu calay wasalam waa uu dayriyey wuxuuna sheegay si sariixa dariiqii nebigu qofkaas uusan ku joogin falaysa min ummatii waman qutila taxta raayatin cummiyatin yaqdabu lilcasabiyati wayuqaatilu lilcasabiya wayadcu lilcasabiya aw qaala licasabiyatin maata miitatan jaahiliya qaybta dambeeto xadiidku wuxuu ka hadlayaa dadka bismi alqabaliya ku dagaalama oo waxa weeyaan dagaalka wuxuu gelayaa tolaayay reerkaygiiba maanta lagu soo duulay ama reerkaygii baa duulaya reerkaa ka tirsanaa oo marka nebigu leeyahy waman qutila qofka la dila taxta raayatin cummiyatin calanin dhala yacni waa calan aan xaq ku taagnayn ayuu ka hoos dagaalamayaa yaqdabu lilcasabiyati yacni qabaliyad buu u dagaalamayaa wayuqaati yaqdabu wuxuu u caroonayaa lilcasabiyati liajli casabiya dar alla u caroon maaye yacni qabiilkiisa aawadii buu u caroonayaa iyo qowmiyadda uu ka tirsan yahay wa yuqaatilu lilcasabiya qabiil ayuu u dagaalamayaa wa yadcu lilcasabiya aw qaala licasabiyatin maata miitatan jaahiliya xadiidkuna waxa weye waa xadiid saxiix oo imaam muslim ayaa soo saaray waxaan kusoo gebagabaynayaa xadiidkii xudayfat bnu yamaan imaamu lbukhaari iyo imaam muslim ba ay soo saareen iyo culamo kaloo fara badan xadiidka waa xadiid runtii aad iyo aad u qiimo badan oo macnihiisuna cajiib uu yahay xudayfat bnu yamaan waa saaxibu sir rasuuli lahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula اllahi salى allahu alayhi waalih wasalam can اlkhayr wakuntu as'alhu can اshar makhaafata an yudrikanii waa hadal aad iyo aad u cajiib leh wuxuu yidhi saxaabadu markay nebiga weydiinayeen khayrka waxyaalaha khayrka lagu muto markay weydiin jireen markay weydiinayaan anugu waxaan isku hawli jiray waxyaalaha sharta inaan weydiiyo wixii dhibaata inooga imaanaysaan weydiin jiray macnaheeduna ma ahan inaan sharka jeclahay ee waxa weye waxaan waxaan ka baqayey sharki inaan la kulmo si marka sharta aan uga fakado nebiga dhibaatadaan weydiin jiray buu leeyahy faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah inna kunna fii jaahiliyatin wa shar intaan adiga lagu soo saarin rasuulkii allow kufri iyo jaahiliyad baan ku noolayn fa jaa'ana allahu bi hada alkhayr ilaahay khayrkan buu noo keenay waa kitaabka iyo sunnada nabiyullaahi moxamed baa ilahay noo soo diray fahal hada fahal bacda hada alkhayri min shar wanaaggan maanta aan ku noolnahay oo ilaahay oo nebigu sala allahu alay slm in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhariin khayrkan maanta aan ku noolnahay oo nabiyullaahi moxamed ilaahay uu noo soo diray shar ma ka dambaysaa buu yidhi sidaasuu weydiiyey qaala nebi wuxuu nacam haa khayrka maanta aad haysiin shar baa ka dambaysa qultu waxaan idhi wahal bacda dalika wahal bacda dalika alshari min khayrin yacni waxa weeyaan shartaas noo imaan doonta oo hadda maanta aanan aanan joogin waktigeedii ee dib ka imaan doonta khayr ma ka dambeeya qaala wuxuu nebigu nacam wa fiihi dakhan laakiin khayr maxdi ah maahan waa khayr shar ku dhex jirta weeye qultu waxaan idhi wamaa dakhanuu muxuu yahay qiiqiisu yacni khayrkaas aan khaaliska ahayn muxuu yahay qaala wuxuu yihi qowmun yahduuna bikayri hadyi tacrifu minhum wa tunkir wuxuu yidhi waa aimo ama qoom yacni marna xaqii ku dhaqmaya marna xumaantii samaynaya nacam oo hadyigu siduu ahaa ugu dhaqmi maayan sunnadii sida ahayd ugu dhaqmi maayaan qultu waxaan ku waxaan idhi buu yidhi rasuulkaan oo la hadlaya fahal bacda dalika alkhayri min shar khayrkaa marmar laga helayo sharba ha sameeyeene yacni waxa weeyaan shar ma ka dambaysaa khayrka isaga ah oo ay hayaan wax shari ma ka dambaysaa qaala wuxuu yihi nacam nebigu wuxuu yihi shar baa ka dambaysa ducaatun calaa abwaabi jahannam waxaa ka dambeeya oo imaan doona waa dad jahannamo irdiheeda taagan man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha dadkaa jahanamo albaabadeeda taagan ee xumaanta dadka ugu baaqaya ama ha noqoto xumaantii caqiidada ama macaasidii kale ha noqotee qofka ajiiba ee xumaantaa ka yeela jahanamay ku tuurayaan qultu waxaan idhi ya rasuula allah sifhum lana kuwaas si aan uga digtoonaanno yacni ducaatun calaa abwaabi jahannam ah tilmaantooda na sii si aanu iskaga ilaalinno markii aan la kulanno qaala nebi wuxuu yidhi hum min jildatina wayatakalamuuna bialsinatina yacni qoomkeenna ay ka mid yihiin luqadaan ku hadlanona waa ku hadlayaan qultu waxaan idhi famaa ta'murunii in adrakanii dalik haddii dadka noocaasa oo ducaatun calaa abwaabi jahannama ah haddii aan la kulmo maxaad i faraysa maxaan sameeyaa qaala nebigu wuxuu yidhi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laazimaysaa dadkaa xunxun markaad la kulantid haddii meeshaas imaara islaamiya ay ka jirto jamaacadii muslimiinta iyo imaamkooda madaxweynahooda ayaad ka mid noqonaysaa laazimaysaa qultu waxaan idhi fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam haddii wakhtigaa aan la helin imaam imaara islaamiya iyo jamaaca islaamiya haddaan la helin maxaan samaynayaa qaala nebigu wuxuu yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha firaqdaas mutaxaari mutaxaaribada ah oo midba mid ay fogeynayso kulligood ka fogow walow an tacadaca biasli shajaratin xataa yudrikaka almowtu wa anta calaa dalik haba dantuba ha kugu kallifto haddii aad weydid madaxweyne islaamiya iyo dadku xukumayey oo fawdo ummadda muslimiinta ay ku soo baxdo oo arrinta aa la kulantid wuxuu nebigu dardaaranka u siiyey waxa weeye firaaqda dhammaantood midna waxba ha ku darsan bannaanka ka istaag midna midna ha uga haylin haddii dantu xataa ay kugu kalifto walow an tacadda calaa biasli shajaratin yacni geedka guntiisaba inaad qanintid oo aad ilkaha ku qabsatid xataa yudrikaka almowt ilaa mowtkii uu ku haleelo wa anta calaa dalika adoo xaaladdaas infiraadiga ku sugan xadiidkan isaga ah axaadiidta horeetuu ku micnaya nebiguna wuxuu ka warramay arrin qaybi ah oo uusan la kulmin arrinkaas waxa uu yahay umarada muslimiinta qaybo ka mid yihi qaybo aad iyo aad u xun inay ka mid noqonayaan oo sunnadii nebiga sida ahayd ay ugu dhaqmayn wayna soo baxda waa la soo arkay kuwa ku laynaya culimmadii muslimiinta qur-aanku waa makhluuq dhaha oo ilaahay ugu dhowaanayay oo sidaa culimo badan ku laayay oo uu ka mid yahay abu yacquub albuwayti saaxib imaam shaafici waxaa laga laga kaxeeyey magaalada qaahira ilaa iyo baqdaad isagoo intaasoo rodal oo birhi ay maarata dushii saaran yihiin ayaa la geeyey xabsiguna ku dhintay lagu dili waxaa ka mid ah axmed ibnu nasr alkhusaaci ee markuu diiday masaladii iyada masalada khalq qur'aan inta salb inta la deldelay shanqi baa lagu sameeyey yani waxa weye sida shanqiga dadka lagu sameeyo xarig baa halkaa laga soo lulayaa madaxaa loo geliyey wixii maarata ku tagnaa baa laga bixiyey markii naftu ka baxday na salbi baa lagu samey salbigu waxa weeyaan qofka meydka in maaratay afka loo hoos mariyo ilaa jirkiisu ka daato sidaasu maarata ayaa laga dhigay waa ninka uu ohan jiray imaam axmed ibn xambal alimaam shahiid dadka noocaasi waa soo mareen ummadda wa maca dalik ayagoo sidaas axmed ibnu xambal iyo culimmadii la midkaha markii ay ka codsadeen culimmada qaarkood aan la dagaalano aan iska dhicino waa diideen culimmadu sababtu waxay tahay islaamku imaa masaalix muxaqaq ah oo aan mafaasid lahayn inuu sugo sida salaada iyo wixii la mid ah wa imaa yani waxa weeyaan maslaxa raajixa inuu sugo sida jihaadka oo kaleeto waayo dagaalka waaa ku jihaadka waxaa ku jira naftaada inaad ku weydid waa dhibaato maalkaaga inaad ku weydid laakiin maxaa ka raajixa dhibaatada kusoo gaaraysa maslaxadiisaa ka raajixa markuu jihaad sharciye yahay laakiin islaamku marnaba ma sugo mafsada muxaqaqa ama mafsada raajixa mafsada raajixa ama mafsado yani waxa weeye cad marna islaamku ma sugo yani ninkan shaydaanka ah yani shaydaannimada uu samaynayo iyo kufriga dadka ugu yeerayo jahli baa ku keenay oo nimankii culamaa usuuga ahaa sida axmed bin abi duaad alayaadi rag la mid ah iyo bishri iyo maarata rag calaa madhab almuctazila ah ayaa waxaan ka dhaadhiciyay oo xaq uu sheegay ayagu juhaal bay ahayd walidaalika waxa way axmed ibn xambal wuxuu yidhi haddii maanta aanu la dagaalanno maxaa ka dhalanaya yani waxa maanta ay maraysaa hebel baa xabsi ku jira hebel baa la dilay hebel baa la jaday hebel baa la dilay laakiin marka lagu kaco maxaa ka imaanaya dad weynahaas isagoaan u abayelin buu baabi'inaya marka xaaladahaas adag baa marka ummadaha soo ummaddii muslimiinta soo maray waana midda nebigu waa xadiidku waa calamun min aclaami nubuwa nebigu marka marka wuxuu yidhi xaaladdaa markii la gaaro oo ummaddu fawdo ay ku soo baxdo qofku waa inuu sunnadii nebiga laazimaa talow nebigu muxuu ohan waayey war urura samaysta waa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan urura waa la samaysan karaa markaa nebigu wuxuu yidhi marka fawdada xataa la gaaro yacni waxa weeyaan iska ilaali inaad kooxihii u kala hiilisid oo aad koox ka mida noqotid iska dhaaf inay beeca kaa qaadaani aarka xadiidka isagaa markuu sharxayay alimaam ibnu jariir abari abu jacfar oo la garanaya cilmiga meeshuu ka joogay ama ha noqdo xadiidka ama fiqiga ha noqoto imaam mujtahid ayuu ahaa aimada mujtahidiinta ka mid a wuxuu yidhi wa fi lxadiidi waa xadiidkan laftiisa waxaana hadalka soo naqlinaya alxaafid ibnu xajar kitaabkiisa fatxulbaariga wa fi lxadiidi inahu matىa lam yakun liلnaasi imaamu faاftaraqa الnaasu axzaaba falaa ytabic axada fi اlfurqaةi wayactazil اljamiica in istaطaaca dalika khashyaة min alwuquuci fi الshar hadalka micnihiisa ama nuxurkiisu waxa uu yahay wuxuu yidhi xadiidkan waxaa laga qaadanaya dadka markay waayaan imaamkii xukumi lahaa oo imaamkii meesha uu ka baxo madaxweynihii meesha uu ka baxo ummaddii muslimiinta fawdo ay ku soo baxdo faftaraqa annaasu dadku ay kala tagaan muslimiintii axzaaban kooxo kooxo falaa yatabic axada fi lfurqa marka xaaladaas aan imaamkii la magacaabin oo ummaddu furqada ay ku jirto yani waxa weeyaan xusbina yuusan ka mid noqon wayactazil ljamiic dhammaantoodna waa u ka fogaanayaa waa waxa weeye hadalkiisu waa mutaabiq lilxadiid saabiq in istataaca dalik arrinkaa hadduu awoodo muxuu arrinkaa u samaynaya infiraadiga oo maarata ictizaalka muxuu samaynaya cuslada muxuu u gelayaa khashyatan min alwuquuci fi shar yani waxa ka biqitaan uu ka baqayo ama looga baqayo inuu dhibaatada hadda uu tabayo dhibaato ka badan inuu ku dhaco nacam axaadiidta kusoo aroortay masalada jamaacada waa xadiid aad iyo aad u fara badan xadiidkii macruufka waxaa ka mid a xadiid cirbaad ibnu saariya alfazari inahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafa kaiira facalaykum bisunatii wa sunati lkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin markii ummadu iskhilaafaan ummaddu markay iskhilaafto nebigu muxuu yidhi nebigu marka wuxuu yidhi qolo walbaba ururkeed ha samaysato laa facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin caduu calayha bاnnawaajid waiyaakum wamuxdathaati اlumuur waxaan kusoo gabagabaynayaa kelimadayda alimaam muxamed ibnu siriin albasri oo ka mida min culamaai ataabiciina alkibaar hadal aad iyo aad u qiimo badan baa culamadu ka soo naqliyaan wuxuu leeyahay moxamed ibnu siriin kaanuu yaquuluuna ida kana arajulu cala alahari fahuwa cala ariiq ninkuna waa ninka waxa weeyaan gabadhuna waa la mid qofka muslimka ah yani waxay ahayn buu leeyahay saxaabada rasuulku waxay odhan jireen ida kaana arajulu cala alahar ay cala alxadiid ninka ama qofka muslimka ahi intuu ku dhaqmaya xadiidka nebiga fa huwa cala ariiq talow dariiqa maxaa laga wadaa man yujiib dariiqa maxaa laga wadaa waa sunnadii nebiga wa ana haadaa siraatii mustaqiima fattabicuuh waa waxa weeyaan aayaadkii iyo axaadiidtii aanu soo akrinaynay ayuu dariiqa ayaa laga wadaa abu bakr اajuri fi kitaabi shariica isaguna waxa uu leeyahay hadalkan culammada soo naqlisu ka mid yahay hadalka aarka aan akrinayay wuxuu yidhi markuu ka soo hadlay ummadiha naga naga horraysa isku khilaafeen ummaddeennuna isku khilaaftay oo adiladii ku soo aroortayna uu wax badan ka sardiyey ayuu hadal aad iyo aad u qiimo badan buu ku tacliiqiyey wuxuu yidhi abubakr اajuri رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم وهذا الآدي آد قيم بضن وأي مهم تاي دلبضن حفظيان وحيري رحم الله عبدا أدن الله نحرست حذر هذه الفرق كوحه وحويان حديث كدقي والله تضباطك كوحوط kooxahaas qofka ka digay oo ummadda uga digay naftiisana waxa weeye kaga digtoonaaday ilaahay ha u naxariisto wajaanaba albidac bidacdiina ka fogaaday wattabaca ay ittabaca asunna sunnadii nabigana raacay iyo manhajkii saxaabada walam yabtadic bidcana aan la imaanin walazima alahar sunnadii nebigana laasimay faطalaba aطariiqa almustaqiim waddadii mustaqiimka ahaydna doonay wa ana hada siraatii mustaqiima faاttabicuuh wastacaana bimowlaahu lkariim mowlihiisii waa naasirkiisi waa allah ilaahiisina kaalmaystay nacam wuxuu kaleeto oo uu leeyahay abu bakr alajuri hadalkaa aan soo naqliyey isagu uu yidhi iyo hadalka aharka labadaba wuxuu ku leeyahay safxada kitaabkiisa ashariica siddeed iyo labaatan safxada ah waana dabcada cisaa muusa saddex dabca kitaabkuu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay abubakr alajuri raximah اllah isagoo ka hadlaya manhaj salaf wuxuu yidhi calaamatu man araada allahu bihi khayra suluuku hada الطariiq kitaabu اllahi wa sunanu rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam wa sunanu asxaabihi waman tabicahum bإxsaani wma kana عalayhi aئmaة اlmuslimiin في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد, وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء وحليه أبو بكر الآجري وحكمدي لفتس من علماء السلف وكمدي هي هذا الكلام وحكليه كتاب كيسا ashariica wuxuu oranayaa markuu soo taqriiriyay madhabkii ahlu sunnaha ayuu wuxuu yihi calaamatu man araada allahu bihi khayran qofka ilaahay khayr uula doono calaamada lagu yaqaano iyo tusmadiisu waxa ay tahay suluuku hada ariiq waddada ayadaa inuu qaado talow dariiqu muxuu yahay kitaabullaahi waa kitaabka alleh wa sunanu rasuuli lahi sala allahu alayhi waali wasalam iyo sunnadii nebiga wa sunanu asxaabihi saxaabada rasuulka waddada ay mareen wman tabicahum biixsaanin iyo dadkii wanaagga uga dayday waa taabiciintii atbaacu taabiciintii wamaa kaana calayhi a'immatu lmuslimiin ee a'immadii muslimiintu waxay ku sugnaayeen fii kulli beledin ilaa aakhiri maa kaana min alculamaa magaalo kastoo ay joogaanba sida tusaalaha culammada waxaa bacdu a'immati ahlilcilmi ayuu tusaale usoo qaatay culammada lagu dayanayo inay ka mid yihiin mithlu lawsaaci waxa weye waa imaamu ahli shaam cabdiraxmaan bni camr imaamu lawsaaci waxay isku wakti ahaayeen shiikha la yidhaha sufyaan thawri sufyaan ibnu cuyeyna malik ibnu anas kadalika waxay isku wakti ahaayeen layth ibnu sacd raggaasa isku dabaqa ahayn marka layth ibnu sacdi markuu joogay masar awsaacina wuxuu fadhiya bayruud buu fadhiyey sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu joogay magaalada maka maaligna wuxuu matelaya culimmada ka matelayey magaalada madiina kufana waxaa matalay sufyaan thawri wahaakada ayib mithlu lawsaaci sufyaan thawri malik ibnu anas waa imaamu daar ilhijra waa imaamu shaafici shiikhiisii imaamu shaafici axmed ibnu xambal waa imaamu ahli sunna alqaasim ibnu salaam alqaasim ibnu salaam waa abu cubayd wuxuu ahaa shiikhu aabihiis addoon buu ahaa qise cajiib luu leeyahay waxay culammadu ka sheegaan tarjamadiisa ku soo naqliyaan maalinkii aabbihi uu kaxaynayey oo u geynayay ninkii shiikha wax barayay aabbihiis cajabi buu ahaa ruumi buu ahaa cabdi ruumi ayuu aabbihi ahaa ayuu wuxuu yidhi inankiisa wuxuu ka ogaa wuxuu ka dareemay inuu aad iyo aad u dakaa badan yahay wuxuu yidhi yaa seekh hataa shiikh muusan karin yaa seekh ina haadihi kayisa facallimiiha ina haadihi kayisa facallimiiha ninkii sidaas aho aabbihiis hadalkaa uu ku hadlayey wuxuu noqday imaam fi luqa imaam fi lxadiid imaam fi tafsiir imaam yani fi fii kulli fan fan kasta oo funuunta islaamka ka mid ah imaam buu ku noqday wuxuu gaaray markii isxaaq ibnu rahuya la weydiiyey ee layi ka warran abu cubayd wuxuu yidhi ina allaha laa yastaxyii min alxaq faabu ubayda faabuu cubayd aclamu minii wa min ashaafici wa min axmed ilaahay xaqa kama xishoodo inuu sheego haddii aad i weydiiseen abu cubayd abu cubayd aniga iyo axmed iyo shaafici waa naga aqoon badan yah halkaasuu gaaray taa marka waxay ku bixinaysaa qof kasta oo aalib cilmi ah ama cajami ha ka soo jeedo abiis cajami ha noqdo ama carab ha noqdee yani inuu dadaalo qofku hadduu dadaalo waxa wey maqsuudkiisa waa u gaaraya waman kaana calaa mili ariiqihim wamujaanabatu kuli madhabin yadumuhu haulaai alculamaa yani qofka muslimka ee wanaagga doonaya calaamada lagu garanaya waxay tahay dariiqii nebiga iyo dariiqii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imat lhuda ee culammadaan sheegna ay ka mid yihiin iyo keyrkoodba dariiqaa inuu laazimo isla markaasna raggaa aan sheegnay dadkaas aan sheegnay oo nebigu ugu horeeyo oo culummadan ay ka mid yihiin waddadii ay ka digeen waa waddadii ahlibidca ay qofku ka digtoonaado waa midda uu leeyahay alimaam cabdullahi bn mubaarak almarwasi alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man sha'a maa shaa waxa weeyaan madhabka ahlu sunnuhu waa madhab mutasil ah caqiidatan wa shariicatan waa manhaj waadixa weeye taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahariha laa yaziiqu canha ila haalik waa manhaj cad weeye sanadkeenu waa sanad cad weeye ama caqiida ha noqoto ama shareeca ha noqoto waxa dadkaas baa manhajkaa laga dhaxlay dadka marka ugu baaqaya axsaabta siyaasiga ah ee aahaarta sayi-ada maanta ummadda muslimiinta ka keentay ee dhulalkii muslimiinta gaala ku qabsatay ha keenin sanadkoodu waxa uu yahay wa hadihi asaaniiduna annaka asaaniiddeenna waxa weeyaan waa nusuusta kitaabka qur-aanka axaadiidta nebiga dhaqanka aimada iyo wixii khilaafsanaa intaas in laga dig in laga digo waxaan kusoo gebagabaynayaa hadalkayga kelimad kooban oo aad iyo aad u qiimo badan oo aan jeclaystay dhallinyarada kolley in badan ka mood way akhriyeen intaan akhrinay kelimadaas ay maqlaan waxaa in badan dhallinyarada lagu khaldaa shiikhuna kolley waa faahfaahin doonaa oo la yidhaahdaa axsaabta siyaasiga ee maanta jirta ama caalamulislaami ka jirta wanaag bay soo kordhiyeen wanaag bay soo kordhiyeen wax khilaafina uma dhexeeyaan hal su-aal baan weydiinayaa qof kastoo adinkankana minha weydiiyo adiladii aanu sheegnay ee sharciyada ahayd gaar ahaan axaadiidtii yacni waxa weeyaan sheegaysay aljamaaca jamaacada in la laazimo jamaacaadka maanta jira xaggee ka soo gelayaan talow xaggee ka soo gelayaan ma imaamkii muslimiinta ma waxay leeyihiin annakaa mutamasikadii ah ee tamasuka hana la kaga daydo amiir bay leeyihiin waxay marar badan yidhaahdaan salafiyiintu waxa weeyaan ayagoo waa xisbi waa xisbi tolow hadday xisbi yihiin yaa madax u ah waa la yaqaana ada axsaabta soomaalida ka jirta madaxdooda waa la yaqaana ma qarsoona daacayna leeyihiin waagii horeeto sa inta anaku aan ka ogeyn anaku qaarkeenna uu ka mid ahaa baycay qaadi jireen weliba fi lmanshadi walmakrah ayay ku qaadi jireen shiikhaana markhaati ka ah waana u sharxi doonaa yacni baycadaas meeshay ka soo galaan shareecada waa laga rabaa inay caddeeyaan dhallinyaro yaryar baa soo baxdo kutaybaad qorqoray salaax saawi ay ka soo xigteen yacni waxa weeye culimmadana wax aan jirin ka sheegay ilaa xad qaarkood ay gaareen inay yidhahdeen albani baa ogolaaday xisbiyo albani baa ogolaaday waa cajaa'ib wax lala yaabo weeye marka waxa weeye meesha ay ka soo galaan adiladii aanu sheegnay iyo sanadkay haystaan waa laga rabaa su-aashaan marka weydiinaya waxa wey hadalku isla dheeraane haddii ay waajib tahay xarakadaas ninka ka mid noqdaa inuu ku jiro uusan ka bixin daliilka tusinaya inay waajib tahay muxuu yahay weysha daliil ma kitaabka ayaa sheegay ma sunnada nebigaa sheegtay ma ijmaac baa sheegay u malayn maayayna heli karaan waa hubaa ayna heli karin tan labaad aan weydiinaya waxay tahay haddii ay yidhaahdaan waana yidhaahdeen yacni inshaa alxarakaat alislaamiya waa bannaan tahay haddii ay yidhaahdeen dhexdooda xarakada waaxidkaa dhexdeeda anugu aan xaraka dhex samay ma ogol yihiin ama midka ka mida dhallinyarada ka midii inuu xarakadaas dhexdeeda xarako kale ka sameema ogol yihiin ma ogola waa xaqiiqa inaysan ogolayn sidee marka qofka muslimkaa ku ogolaada jamaacadii islaamiga ahayd ee ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka ballameen inaan furqo lagu samayn in lagu samayn intaasoo xarako hadda ka hor waxaan xusuustaa maraan ururkaas ka mid ahaa ayaa aniga iyo dhowr shiikhoo kaleeto oo doctor cusmaan ka mid yahay aan magaalada madiine waxaan ugu yeernay guriga sheekh cismaan baan waliba ugu yeernay waxaan u yeernay sheikh aad taqaaniin oo la yidhaahdo muxadisiinta ahlu sunnaha ka mid oo la yidhaahdo safiyuraxmaan ilmubaarak fuuri waa kitaabka siirada shiikha iska leh saxiix muslimkana waa u sharxay kutub badan buu leeyahay waana culimmada waxuu ka mid yahay axzaab siyaasiya axsaabta lagu magacaabo ama xarakaat alislaamiya kita kutub ka qoray bal waa ninkii ugu horreeyo kitaab ka qoray weeye waanu weydiina waxaan ihi ka warran sheekh ma bannaan tahay shareecadu ma ogoshahay urur islaamiya muslimiinta dhexdeeda laga sameeyo bal u fiirsada hadalku wuxuu ku weydi wuxuu nagu jawaabayay markhaatina waxaa ka ah oo hadda jooga doctoorka wuu jooga gurigiisaan ku weydiinay wuxuu yidhi awalu xisbin usisa bayna sufuufi lmuslimiin xisbu cabdillaahi bni ubay bni saluul almunaafiq alakbar wallaahi wabilaahi watallahi nas wax kale noogu jawaabin wuxuu yidhi maxaa muslimiintu ay uga baahan yihin horta wuxuu yidhi xisbigii ugu horreeyey oo muslimiinta dhexdooda walaa khaasa loo sameeyey xisbiga cabdullahi ibni ubay buu ahaa ayi xisbi oo muslimiinta dhexdooda ka sameeya ururna halkaasoo calaaqadiisa sanadkiisa halkaas ka soo jeeda leanna waxa weye sababta keenaysa maxay tahay muslimiinta walaaga khaaska oo la samaysanayo maxaa sababaya wax sababi karaa ma jiraan marka hadalkan ini akrinaya waxa weye shiikhaan u banaynayaa hadalkan aan akrin doono waa hadal aad iyo aad u cajiiba waa kitaabkuna waxa weeyaan waa alictisaam lishaatibi wuxuu yidhi sheikhu kullu mas'alatin xadatat fi lislaam mas'ale kasta ama xaadito kasta ee muslimiinta kusoo dhex korortay wakhtalafa annaasu fiiha muslimiintuna ay isku khilaafeen walam yuurid dalika walam yuurid dalika alikhtilaaf yacni masaladaas sababteedana khilaaf aan keenin walam yuurid dalika alikhtilaaf baynahum cadaawatan walaa baqda'a walaa furqa yacni wax khilaafa iyo cadaawad iyo baqda midna aan sababin xaditadaas timid aawadeed calimnaa annaha min masaa'il islaam waa qaacida kuliya weeye shay baa muslimiinta kusoo kordhay shaygaa hadduusan khilaaf keenin oo muslimiintu tabaaqud uusan ka dhex dhalin waa shay islaamka ogolyaha weeye amaa wixii xadatoo bidca ah oo muslimiinta kusoo dhex korra waa waxyaalaha lagu kala tegaya weeye ayib wa kullu masalatin xadatat muslimiinta kusoo dhex korodha fa awjabat alcadaawata waalbaqdaa'a waltadaabura walqadiica ay markaa keensata inay muslimiintu colaad isku qaadaan inay isku caroodaan in maarata ay isku gooyaan walaa ay ka cabiraan iyo baraa ay maarata ay maarata ka ratibaan calimna annaha laysat min amri diini fi shay waxaanu ogaanay oo qawaacidda shareecadaanu ka ogaanay masaladaas inaysan islaamka wax xiriyan la lahayn wa annaha alatii canaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalama bitafsiiri alaaya ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiicaa hadalkan waxaa yidhi oo culummadu ay ka soo naqliyaan shiikh liya abulmudafar samcaani kitaab weyn oo cadiimahoo dhumay oo manhajka ahlu sunnaha uu ka qoray ahluxadiidka uu ka qoray kitaabkaasuu ku qoray laakiin culummadu waa ka soo xigtaan culamada ka soo xigtana waxaa ka mid ah ardaygiisi qawaamu sunna fi kitaabihi alxuja fi bayaani lmaxaja kadalika waxaa ka soo xigta shiikhan oo kaleeto waxaa culamada ka soo qaata ka mid ibn qayim aljawsiya hada wabillahi tawfiq wasala allahuma wasalama calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalama ajmaciin
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan umalaynaya haddii hadda aan ka daba hadno shiika waa nin caana la siiyey oo leyn ku dhiijiyey wey aan ka kharibaya waxaan aada u jeclaan lahaa insaa loo daabiyo ayaan jeclaan lahaa laakiin hal qiso malaha qisadaas oo iisoo kaxaystay baan umalaynaya isagaa muxaadarada la baldhowso laakiin qiso umaan kasoo qaaday kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo sagaashankii ayaan nairobi tegay waxaana marti qaaday niman axsaabta u nasib sheegta aniga iyo sheekh cumar faaruuq waa idin sheegaa umaranaya laga ku celinaya sababtoo ah aada buu usoo celceliyey calaykum biljamaaca calaykum biljamaaca marka nimankani waa niman jadaliyiin aada u muran badan dhalinyarada waxaan oga digayaa horta inay dadkaa ay la murmaan sababtoo ah shubuhaadkoodaa badan odayaasha laakiin lama murmaan xaggaasi maran waana xaqiiqa masalada sababta waxaa maran markaasaa marti qaaday baawar baan lagu qaadanayo sheekh axmed faruuq markaan sidaa baawarka u galay waxaa la yihi wadaadkani oo wadaadka wadaadada la dagaalama jamaacaadka islaamiga ee khayrka badan ee kada kada kada markaas waxaan ku idhi markaasuu xanaaqay odayaasha maxamedow maxaad jamaacaadka maxaa kugu daray rasuulku wuu amray calaykum biljamaaca buli calaykum biljamaaca marka waa fukaha badnaa markaasu wuxuu yihi jim mim alif cayn ta gaab saasuu yihi maxaa kugu diray waxaan ku yihi nimankani waxay iga dalbadeen waxaan sida ahayn haddaan jamaacadaas aan ka hor imaado anaa gardara laakiin waxay nimankani damacsan yihiin oo ama igu khasbayaan in caynkiina alif lagu taago ta'dii marbuutada ahaydna ta maftuuxa laga dhigo jamaacaad ma fahamti macnaha marka nimankani bal weydiiya warma waxaad noogu yeedhaysaan jamaaca ta hadda waa ku jiraa caruurtii waa ku jirta odayaashii waa ku jira bacdalaha maa soo dhexmaray galabta waxaa yaa ayo dhan waxaan u rajaynayna inay ku jiraan qofkii dee aysan suufiya ka haysan ama iyagu aysan ka haysan kow baadiyaha jooga saas oo kale jamaaca waxaa weeyaan waa culimada ahlu sunnaha ah iyo atbaacdooda weeyaan ilaa man kharaja can hadihi ljamaca ama ha uga baxo siduu sheekhu sheegay kitaabka iyo sunnada iyo salafka iyo ijmaacoodii ama ha uga baxo in uu dowladda uu ku hoos nool yahay ee nabadeeda iyo khayrkeeda uu ku naaloonayo uu ka soo hojiya oo maaragtay muxuu ahaa uu doonayo inuu ku baxo oo maaragtay muxuu ahaa ama afha ugu baxo ama gacana ugu baxo sida hadda uu sheegay ibnu jareer itabari oo uu ka soo naqliyey ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa maaragtay muxuu ahaa uu ka soo naqliyey marka ikhwaani nimanka odayaasha waxaa la weydiinaya war waxaad rabtaan ma jamaacadii rasuulka alayh isalaatu salaam fa hadihi aljamaaca laa yajuusu tafriiquha walaa taxziibuha uma baahno hadday tahay wax kale haddii waxa kale waxaa la diidayo ya calaykum bilamri alawal ya calaykum bilamri alcatiiq waxtuu ibnu mascuud uu yihi marka mar kastoon imaadana aan imaadana waxaa ama la yidhahdaa shubahaad baa jira shubahaad baa jira marka waxaan idin dhihi lahaa shubahaad ma jiraan kitaabkiina iska akrista sunadana akrista aleyh isalaatu wasalaam sunadiisana akrista kuna camal fala faafiyaan intaa ka dhimanaysaa soo garanaysa jamaacadka la sheegahayo anaa ka daaweyn ya keliya jamacat alikhwan almuslimiin ayaa iga daaweyn taana culimo joogtay baa jirta oo kada oo soo gaadho inkiray sida axmed maxamed shaakir oo kale ninka adagaseena calaam calaamada soo garanaysa waxaa ka horreeyey culimo ka horreysa wadaadkaasina wax hadda aan idhaahdo ha loogu garaabo ma yaalaan sababto waa nin mucallim ahaa kulliyat alculum buu ka baxay daarulculuum daar la yihahdo mucallim buu ahaa ustaad buu ahaa ismaaciiliyu wax ka dhigi jiray sooma ayib anaaba jaamacad ka soo baxay ma amba jaamacad ba ka soo baxay afala ka soo baxay dee marka waa inag inaan jaamacad samaysnaa marka sameeyeybe oo de sheekha waad maqlayseen isku jamac nu ahayn sooma garanaysa laakiin way noo cuntami weyd markii ay nusuusta inaga hortimid oo inaga hortimid maarata mxuu ahaay ijmaaci ummadda oo culimadii joogtay beriga ay naga horyimaadeen ay yidhahdeen waxaan waa qalad haddiise ay dhacdo mathalan in wadaad inta loo dhunto la yidhaahdo waxaanu nahay dad salafiyiin oo halkaa ku nool oo kidaa weeyaha maa sha allah jazaakum allah khayr dhihi maayaan jamaacana waxaa noo madaxa hebel ninkana waa naaib alamiir shuuraan leenahay magarat sooma waxaan leenahay bal halka ii sheeg maktabu tanfiidi shucab usar hada tandiim alharami ay u samaysan yahay mxuu aha ikhwaan muslimiinka kadibna ay ka qaateen kuwa salafiye sheeganaya bal ninka salafiga ee caalamka jooga ee waxaa sameeyey ii sheega ma muqbil baa sameeyey allahuma la ma waxaa sameeyey sheekh albani raxmat ullah caleyh allahuma la ma waxaa sameeyey sheekh bin baas intii joogtaan sheegaya allahuma la ma waxaa ma waxaa sameeyey sheekh ibn cuthaymiin allahuma la ma galeen ya li aley ma galeen horta allahuma la ya maxuu geli waayo nimankan ictisaamka yihahda beri waxaan ku idhi anigu de cilmi badan malihay laakiin waxaan culimada ka maqli jiray shanta axkaam alkhamsa waajib sunna iyo mubaax iyo makruuh iyo muxaram shantaa mas'alo u malayn maayo makruuh inaydan la tahay jamaacadu ama ay muxaram idin la tahay laakiin saddexda kale kayba idin la tahay waxay dhaha waa mubax jazaakum allahu khayr ma waa ka fiican tihiin ikhwaanka sababta ikhwaanka waxay yidhahdeen waa waajib bay yidhahdeen sababta maba akrista usul fiqiga mogta maba akristaan mid mid akristana waa jiraan laakiin dee waxaan sheegayaa jamaacada caamka waa waa fiican tihiin ma waxaan ku idhi war in dadku ay muslimiinta ay walaal ahaadaan oo la ilaaliyo walaalnimadooda iyo wuxdadooda ma waajibbaa ma sunnaa ma mubaaxbaa labada kale kulley maaha waa waajib bay yidhahda dadka muslimiinta in la isku xidho ay walaal ahaadaan inama almu'minuuna ikhwa kunuu cibaad allahi ikhwaana ya wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu muslimiinta in la ilaaliyo waajib waxaan ku ihi ilma adeerayaala annaga hadda jamaacaadkan agteeda waa muxaram waa bidca soo ma garanaysa idinkan agtiina maxay waa maxay waa mubaax wey agtooda waa mubaax jamaacad kala sheegaya agtooda waa mubaax anana maxay wa cindana ish muxaram laakiin waxaan isku waafaqsanahay walaalnimada in la ilaaliyo ilma adeerayaal nooga tanaasulan ku yihi marka nooga tanaasulo oo yacni ilaalinta aad ilaalinaysaan walaalnimada darteed ya uga tanaasula shayga mubaaxa mubaax webiya haddii waajib ay ka hor timid khaliya nin aad taqaanaan oo la yidhaahdo i sheeg ogeys wadaadkii sheeg wadaadkii wasiirka noqday marka dambe wadaadkii wadaadkii wasiirka noqday janaqo cabdiraxmaan janaqo ayaa intuu istaagay wuxuu yihi war xuja inagu oogane jawaab sharci aan ka bixino oo aan wadaadadan iska dayno warna suga jawaab sharci aan ka bixinana war imisaad no naga maqnaanaysa saddex maalmood ba yidhaha waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii aniga iyo doctor cuthmaan iyo sheekh cukaasha aanu ahayn oo meel laga helo la yidhi ulimiyo dad naga baxdeen bal aanu tacaawunno an waxaanu tacaawun ma jiro idinkoo baabiya bahalladan mooyaane maxaa yeele ninkii yidhaahdo xisbigaan la tacaawunahaya isagoon buu shaqaynaya maxaa toban nin baad waxbaraysaa hoostay biica ka qaadahaya soo ma ogid dhakab aadna ma ogid haddana toban kalaad samayn waa kada dawaaliig aabadan lama tacaawuno bahalladaas bahalkan muxuu ahaa axsaabtaas ashkaasdi aanu ku sheegay lakin xisbi ila lama tacaawun hadday ku yidhahdaan diinta nagula tacaawun waa kula tacaawunan sababta oo ah xisbiga wuxuu u dhisan yahay waxa weeyaan in uun dadka lagu guro un lagu guro un lagu guro un soo ma garanaysa waana masale khatar sanadkii labadii kun iyo toddobadii ayaan isku aragnay haddana meesha la yidhaahdo maka waxaan niman xmar xmara waddankii timida maxaad haysaa nimankiina salafiyiinta ah markaas waxaan ku ihi jawaab baan sugayna toban sannadood baa ka soo wareegta jawaab baan sugayna waxaad nagu tirahdeen jawaab sharci aan ka bixinaynaa eeg hadda masaladaas masaladan mana ayna noo soo noqon marka nin baa xanaaqo war meeshii axmaara qabsatay ama dagaalaba aan naga tago yaa ikhwaan marka nimankaani xujo sharciga ma haystaan maxaa yeelay dadka muslimiinta ah ee suuqa yaacaya waliyaa suuqa yaacaya mayaana iyagu ay ay nabiga daba socon alay salatu wasalaam maxaa masiyada siiyey qofka qofka xisbi un ku jira kaasaa fiican hal huwa ah ikhwaanka waxay yidhahdaan markay qof fiican u arkaan hal huwa ah wallah ma adri ma adri buu ku lehay haduusan hubin inuu jamacada ku jiro awa marka walaalnimada islaamka hadday gabar tahay haliya okt waxaan ka sheekeynana waxaan nin aan samaynay wey allah naga dhaafay soo ma garanaysa ma aha wax sheeke xariir ah ma aha oo dacaayad ah ma aha hal huwa ah yaa ikhwaan nin sheekha oo weyn oo tajuud ku akrinay ya waxaa la leeyahay hal huwa ah hal huwa ah warba walaal baa ninkani haliya okt ya alih alih war waxaan soo noq noqonaya arbaca cishriin saaca ee la leeyahay jamaacada ma banaan tahay ma banaan tahay anigu waxaan idin leeyahay waxaan idin leeyahay jamaacaadkani waa waa jamaacaad bidciya nin kale waa sunna ha yimaado de ha yidhahdo waa sunna in la sameeyo baasha soo ma garanaysa kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo labaatan sannadood ayaan jamaacadan aanay waxaan ujeeda astaqfir ullah kun iyo sagaal kun iyo sadde saddex boqol iyo imise ahayd iyo sideed iyo labaatanka meelahaas ahayd baan umaranay hijrada ayaynan jirin jamaaca kuwii ka baxay waddanka muxuu ahaa sunnada mooyaane muctasila shiica ii sheeg murjia kuwaas waa garanay laakiin ahlu sunno iskhilaafay adeereedhe ma jiraan ayaan beenta la soo sheegi ma laga badan yahay ha waana laga badan yahay cadadaha soo ma garanaysa laakin waxaan idin leeyahay horay ku sugnaadaysa suna sunnadiina markay meelay ka baxeen waay waxay dhaheen salafiyiinta jamaaco wey waa iyaga shirshira waa iyaga isugu yimaada waa iyaga maarata muxuu ahay meelaha farfadhiista waa iyaga nakhiil taga may tagaan masaajida kadaasha yaa alih alih xaggeed ku aragtay xaggeed ku a waxaaba laleeyahay ahlubidac ayaan la fadhiisanayna maynan la fadhiisana doonaysa la fadhiisan mayna dada wabilahi tawfiiq laakiin waa ka xumahay inaan ka daba ka dabamaro muxaadaradaas waxaan ka baqay idinloosiiso hadalkaygaas jazaakum allahu khayran allah idin nabad yeelo
أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rab اlcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed